بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلى إماتي والله العاوة oo ah habeen toddoba ay tahay jumaada aluulaa taariikhda hijriga islaamkuna ay tahay waxaynu isugu nimi mowduuc aad iyo aad u muhiim ah oo ka mida silsiladda taxanaha la magac baxay calaykum bisunnati mowduuca caawa oo ku saabsan xujiyatu assunnati nabowiya waaraddu calaa munkiriiha sunnada nebi muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam inay xujo tahay iyo radinta la radinayo cidda sunnada nebiga sala allahu alayh waaalihi wasaxbihi wasalam diidda xujonimadeeda inay xujo tahay waa mowduuc lanayaal aad iyo aada u ballaarhan oo qodobyada soo hoosgelaya aad iyo aad ay u fara badan yihiin hal majlis iyo laba majlis midnaba aanu ku filnayn laakiin insha allah waxaan isku dayi doonaa dhowr qodob oo aada u kooban in insha allah tabaaraka wa tacaala ilaahay hadduu ina waafajiyo muxaadaradan saacadda iyo barhka meelaha soconaysa insha allahu tacaala in aynu halkan kusoo bandhigno waxaan ka hadli doonaa taqriiban ilaa lix qodob qodobka koobaad maxay tahay assunna annabowiya haddii ay ku soo marto lafdiga ah assunna ama waxaasi waa sunne ama shareecada marka la sheegaya la yidhah waxaasi sunna weeyaan sunnihii nebiga sala allahu calayh wasalam macnaha looga jeedaa muxuu noqonayaa qodobka labaad sunnada nebigu sala allahu calayhi wasalam inay xujo tahay maxaa u daliila aladillatu asharciya lixujiyati sunnati annabowiya adilada sharciga ah yacni aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam iyo ijmaaca culammada ee ku tusinaya in sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam ay tahay daliil ama ay tahay xuja qodobka saddexaad aladillatu alcaqliya calaa xujiyati sunnati annabowiya daliilada ku dhisan caqliga ee qofkuu ku garan karo caqliga ama qofku maskaxdiisa hadduu qofku adeegsado uu ku fahmi karo sunnaha nebigu sala allahu calayh wasalam inay tahay xuja qodobka afraad inkaarka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la inkiray taariikhda uu soo bilaabmay iyo hadda se halkuu maraya wax ka mida insha allahu tacaala in aynu tilmaanno taariikhu inkaari sunnati nabowiya qodobka shanaad waxa uu ku saabsan yahay shubuhaadka lagu soo arooriyey sunnada in la inkiro aad iyo aad bay u badan yihiin hal shubho oo ka mid ah waxyaalaha maanta ragga mustashriqiinta la idhaahda ee gaalada ee barta maanta carabida iyo diinka maanta bartay waxa ay u deliishteen sunnada nebigu alai slat slam inaanay daliil ahayn hal shubho oo ka mida shubhooyinkooda oo ah sunnada nebiga lama qorin sunnada nebiga waqtigii nebigu uu noolaa calayhi salaatu wasalaam lama qorin qodobkaa ama arrinkaa maxaa lagaga jawaabaya waxa ugu dambeeya oo aan kusoo gunaanadi doonaa insha allah almu'alafaat fii xujiyati sunnati nabowiya ardayga aalibulcilmigu maanta hadduu doonayo inuu u noqdo masaadir iyo maraajic iyo kutub ahlulcilmigu ay ka qoreen mowduucan aadka u ballaadhan halkeebuu ugu noqon karaa se maxay tahay kutubtu lixdaa qodob baan insha allahu tacaala si kooban aan mid mid u dul istaagi doonaa biidni illaahi alcaliy alaclaa rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qodobka koobaad tacriifu sunnati nabowiya maxay tahay sunnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam xujiyat sunna sunnadu waa xuji maxaa looga jeedaa sunnada xujaa lafdat sunna ku raagi mayno insha allahu tacaala laakiin luqatan luqa ahaan waxaa la yidhahda asunna aariiqa sunnada waxaa la yidhahdaa luqa ahaan wadada ama ariiqada ayaa la yidhahdaa oo qur-aanka waxaa ku sugan ilaa an taأtiyahum sunnat اlأwaliin ay ariiqaة اlأwaliin wacaadaة اlأwaliin ariiqadii dadkii hore ayaa looga jeeda sunnata man qad arsalnaa min qabliك ay طariiqaةa man arslna idan aلsunة luqatan waxaa la yidhahda ariiqa waa wadada man sana fi اlislaami sunatan xasana waa lagu fasiri karaa laftigeeda ariiqada wado wanaagsan jid wanaagsan ciddii dadka u waxa weeyaan oo sharciga waafaqsan ciddii dadka u waxa weeye sunnaysa oo طabcan xadiiskaas sawluruudkiisu ahaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam in maalin maalmaha ka mida saxaabada inuu ku yihi wax sadaqadaysta ama waxbaxsada oo nin faqiiroo baahan wax la siinayay markaasaa dabeedna saxaabadii ay yaro ma garanaysaa aanay ku degdegin ficilkii inay qofkii waxa weye wax siiyaan ninkii baahnaa markaasaa nin saxaabada ka mid a ayaa istaagay oo bilaabay oo horseeday in ninkii baahnaa inuu wax siiyo amarkii nabigeena calayh salaatu wasalaam uu imtitaaloo farsoomo markaasaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man sanna fi lislaami sunnatan xasana idan sunnatan xasana xadiiska waxaa looga jeedaa waddo wanaagsan oo sharciga waafaqsan loogama jeedo shay waxa weeye bidca ah ama shay marka horeba sharcigu aanu ogolayn ama shay aan sal diinta aan ku lahayn looma deliishan karo xadiidka man sanna fi lislaami sunnatan xasana wadada wanaagsan ee nebigu sheegayana calayhi salaatu wasalaam waa shay mashruuca oo ah sadaqad in wax la baxsado oo dadka masaakiinta wax la siiyo abcan luqatan khilaaf waxba kuma sugnaa ariiqa intaasaynu ku fasirnay laba aayadood iyo xadiidna waynu soo qaadan ama istilaaxan sida culammadu ay ku heshiiyeen asunna horta marka ugu horeysa inta aynanu gelin si kooban asunna haddii aad maqashid asunna waxaa looga jeedaa waa masderka labaad ee dastoorka inoo ahee sharciga ah marka laga imaado kitaabka ilahi tabaaraka watacaala waa sunnada nebiga sala allahu alayh waaalih wasaxbihi wasalam oo looga jeedo wax kasta oo nebiga lagala kulmay hadday tahay caqiido hadday tahay shareeco hadday tahay axkaam hadday tahay dhaqan hadday tahay aadaab sunnadaasoo amraysa waajibaadka shareecadu ay amraysay ay adkeynayso sunnadaasoo amrayso ka dhigaysa maxay arrin waajiba sunnadaasoo ku boorinaysa qofka waxyaalaha manduubaadka ah sunnadaas oo waxyaalaha mubaaxa ku hanuuninaysa ummadda sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ka digaysa waxyaalaha makruuhaadka ama aan fiicnayn uu nebigu kahanaya calayhi salaatu wasalaam sunnadaas oo diidaysa oo xaaraantinimaynaysa wixii xaaraana asunna haddaad maqasho si guud ahaan inta aynu gelin khilaafka culammada iyo muxadiثiin fuqahaa usuuliyiin iyo waxyaala ay ku kala tageen asunna wuxuu noqonaya maxay waa masderkaa labaad ee shareecada oo ah wax kastoo nebiga lagala kulmo sala allahu alayhi waaalihi wasaxbihi wasalam istilaaxaadka haddaynu u nimaadno khaaska ah ee kutubta waxaweyaan ahlulcilmiga marka aad marayso waxaad arkaysaa in ahlulcilmigu raxmatullaahi tabaaraka watacaala calayhim kooxaha ahlulcilmigu ee le usuuliyiin iyo culamo fiqiga ku alqaanle iyo culamo xadiiska ku dadaasha waxa ay kala samaysteen tacriifaad kala duwan tacriifaadkaas oo ku dhisan ictibaaraat iyo waxaweyaan qaabab waxaweyaan kala duwan maalan hadda haddaynu ku bilowno culammada usuululfiqiga baxfiya ee baadha usuulufiqiga culammada baxfiye ee baadha wax iyagu ay eegeen sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista nebiga wixii deliil noqon karayey ayay eegeen culamaa usuulfiqi baa la yidhaahdaa waa fani ardayda tulaabucilmigu ay dhigtaan cilmi usuulfiqi la yidhaahdo culamadaas iyagu waxay ku dadaalayaan maxaa deliilase maxaan deliil ahayn intay eegeen sunna axaadiistii nebiga calayhi salaatu wasalaam intay eegeen baa waxa ay ka waxa ay kala dhexbaxeen wixii noqonayay deliil ee la deliishan karayey afcaasha nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo aqwaashiisa iyo wixii taqriira nebigu uu qiro oo keliya ayay ka dhigeen iyagu sunnada iyagu markaa waxay milicsadeen waa maxay ficilka ama aqwaasha ama waxa nebiga ka soo fulaya si guud ahaan salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh maxaa deliil noqonaysa maxaan deliil ahayn culamaa usul iyagu halkaasay milicsadeen idan assunna cindahum waa maxay waa wax kasta oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo fula oo deliil noqon kara oo macnaheedu ay tahay qowliyaadka nebigu uu ku hadlo calayhi salaatu wasalaam ficliyaadka nebigu uu sameeyo calayhi salaatu wasalaam taqriirka nebigu uu qiro oo waxa nebiga hortiisa lagu sameeyo ama nebiga agtiisa lagu sameeyo calayhi salaatu wasalaam ee nebigu taalacdo maca hada hadda nebigu aanu inkirin kaasaa ah sunna cinda culamaa usuul khilaafaadka in yar alloo yar adkaysto dadka aan si fiican u istiyaabi karin waynu ka gudbi doonaa insha allahu tacala culamada markaan u nimaadno fiqiga ku alqaanle ee fuqahadu haddii ay yidhaahdaan salaadaasi waa sunne ama falkaasi waa sunne iyagu waxay eegeen waxyaalaha qofku uu samaynayo marna wuxuu noqon karaa waajib marna wuxuu noqon karaa sunne marna waa wax waajibah sida salaadaha haddi aynu tukanayno oo salaadaasi waa faral bay kugu tahay sida shanta salaadood ilahay baa ku waajibay subxana watacala waa faral waxna waa wax sunne ah oo dheeraad ah oo haddii aad ka tagto aanad ku dambaabaynin culamaa ulfiqina halkaasay milicsadeen xagga dembiga oo waxay idhaahdeen sunno waxaa la yidhaahdaa waa wixii sharcigu uu isfaro ee qofka laga doonayo inuu la yimaado laakiin aan qofka lagu adkayn oo qofka hadduu ka tago aanu ku dembaabaynin iyaguna halkaasay milicsadeen xagga xukunka takliifiga qofku ma ku dambaabaya mise kuma dambaabayo sunnadu waa waxa qofka la faray laakiin qofku aanu ku dambaabayn waajibkuna waa waxa qofka la faray hadduu ka tagana qofku uu ku dambaabayo culamaa ulfiqina halkaas ayay mareen alculamaa almuxadiثuun culamada cilmiga xadiiska ku alqaan leh iyagu waxay idhaahdeen sunnadu tacriifka haddii ishkaal yar baa ku sugan waxay idhaahdeen siday u badan yihiin ahlucilmiga mucaasiriintu sunnadu waa wax kasta oo nebiga ka soo fulay calayhi salaatu wasalaam wax kasta oo nebiga ku saabsan calayhi salaatu wasalaam qowliyaadkii baa soo gelaya nebigu ku hadlaya calayhi salaatu wasalaam waa sunne ficliyaadkii baa soo gelaya nebigu uu sameeyey salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi waa sunne taqriirkii nebigu uu qiray ayaa soo gelaya salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh intaa waxay isku mid ka yihiin culammada usuulka waxaa sii dheer sifaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee khalqiga ah ee abuurta ilaahay subxaana watacaala qaabkuu nebigiisa u abuuray calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha axaadiista ku saabsan iyaguna waxay ka dhigan min asunna waxyaalaha xataa nebigu uu sameeyey walow qabla albictha intaan nebigu nebiga aanu noqon calayhi salaatu wasalam waxay ka dhigan maxay min asunna idan almuxadithuun waxay eegeen ذات النبي صلى الله عليه وسلم شخص النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ذاتدي سيئيغانا وحكستو ذاتدا كسو فليسة ونبي قو سميني عليه الصلاة والسلام عند علماء الحديث يقول حقبان إليك تهي سنة اصطلاح أفراد أي جراء السنة إلا إلى هذا مركب قاركود ما يقابل البدعة وحكسه هرشي إذا بدعته ولأجل هذا آيات مقلة سمحي أهل السنة والجماعة ahlu sunna waxay cagsi ku yihiin maxay ahlu albidca waana tii nebigu laha alayh salaatu wasalaam calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin sunnadayda iyo sunnadii khulafada qaata yacni xadiidkii maxaa kale ugu sii jiray wa iyaakum waa almuxdathaat waxyaalaha bidaca inaad ka dheeraataan idan assunna waxaa loo isticmaalaa fi hada istilaax ama fi hada aliطlaaq wax ka soo horjeeda bidcada khulaasatu lkalaam axibati alkiraam culamadu raxmatullaahi tabaaraka watacaala calayhim qaarba meel bay eegeen culamaaulusuul meel bay fiiriyeen culamaaulfiqhina dhinac bay jalleeceen markaasay sunnadii qaab u tacriifiyeen culamaaulxadiidna dhinac kaley eegeen iyaguna markaasay sunnadii qaab u tacriifiyeen waxyaalahaasna runtii waxaa yani waxay noqonaysaa alxaqiiqa alcurfiya xaqiiqada loo yaqaano oo acraaftii culamada iyo culuumtoodii inay kala duwan yihiin oo qaarba dhinac ay jalleeceen oo ninkii usuulka isagu ihtimaamkiisa uu ka dhigo maxaa daliil noqonaysa maxaan daliil noqonayn ninkii muxadidku isagu eego maxaa nebiga kasoo fulaysay maxaan kasoo fulayn calayhi salaatu wasalaam runtii ishkaalaad baa jir jira maalan hadda tacriifkeeda muxadisiinta wax kastoo nebiga kasoo fulay calayhi salaatu wasalaam awal shay tacriifka noocaas oo ah sunnadu inay tahay wax kasta oo nebiga kasoo fula ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqoto ama taqriir ha noqoto ama sifaadkiisa ha noqoto sunna ayaa la odhanaya waa istilaax xaadif ah oo culammada mucaasiriinta ama culammadii qarnigii hadda lasoo dhaafay ay waxweeye kutubta ku qoreen aljazaa'iri iyo fi kitaabihi tawjiih annadar liljazaa'iri iyo culammada mucaasiriintu waa tacriif iyagu ay doorteen laakiin maalan hadda sifaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam sidee baa loo odhan karaa sifaadka nebigu waa sunne sifaadka nabiga alayh salatu wasalaam ee khalqiga ah ee abuurtii nabiga ah alayhi salaatu wasalaam ilahay qaabku u abuuray sidee baa loo odhanaya waa sunna hada xadiid xadiid baa la odhanaya lakin lama odhanayo sunna walaajil hada ishkaalaadka dhacay waxaa ka mid a in laysku khalday mafhuumkii sunnada iyo mafhuumkii xadiidka inay isdhex galeen itlaaqii xadiidka ama tacriifkii xadiidka iyo tacriifkii sunnadu inay isdhex galeen oo tacriifkii xadiidka intay soo qaadeen ay ka dhigeen maxay tacriifu asunna wahada laysa bisaxiix ishkaalaadka kale dhacay waxaa ka mid a axaadiista qaarkood oo lafda sunna uu ku soo arooray inay culamada qaarkood ay isku khaldeen oo ay isdhexgeliyeen sunnadaasi ma waxay noqonaysaa sunnadii fuqahadu ay u jeedeen mise sunnada muxadisiintu ay u jeedaan faman raqiba can sunnatii falaysa minii saddexdii saxaabi ee mid uu yihi guursan maayo midna uu yihi seexan maayo midna uu yihi hilib cuni maayo nebigu muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam faman raqiba can sunnatii falaysa minii qofka sunnadayda iska nacaa falaysa minii aniga igama mid aha maxaa loo jeeda faman raqiba can sunati qofka sunadayda iska naca alxaafid ibn xajar alasqalaani raxmat ullaahi calayhi fii fatxi اlbaari waxau odhanaya ay ariiqatii faman raqiba can sunatii ay ariiqatii lalatii tuqaabilu lwaajib looma jeedaba odhanaya hadda xadiidka ta ka soo horjeeda maxay waajibka looma jeedo axaadiis kaloo ay ku soo aroortay baa jirta lafdat sunna sida maalan hadda xadiidka bukhaariga ku jira ee tilmaamaya uma calimuu min alqur'aani uma calimuu min asunna xadiidkii tilmaamaya amaanada ina alamaanata naزlat fii jadri quluubi الrijaali uma calimuu min alqur'an uma calimuu min aلsunna qur'aankii bay barteen markaasay sunnadii barteen wuxuu odhanaya alxaafid ibn xajar almuraadu bالsunan maa yatalaqawnahu can الnabiyi salى اllah alayه wasalam sunno waxaa laga wadaa waxa nebiga ay kala kulmayaan calayh الsalaatu wasalaam waajiban kana aw manduuban aلsunna axibati اlkiraam alxaafid ibn xajar tacriifka uu ishaaray culamada mucaasiriinta qaarkoodna ay balballaadhiyeen tacriifka mukhtaarka ah ee la odhan karo waa sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam bimacnaaha alcaam macnaheeda guud oo hadda aynu uga jeedno waxa uu noqonayaa assunna hadyu nabiyi sala allahu calayhi wasalam sunnadu waa waddadii nebiga calayhi salaatu wasalaam alladii umirnaa biitibaacihi hadigaas oo la ina faray oo la ina amray in aynu raacno calaa jihati aluswati waaltacabud qaab ku dayasho ah nabiga lagu dayanayo calayhi salaatu wasalaam iyo tacabud ilaahay lagu caabudayo ilahay lagu dhowaanayo subxaanahu wa tacaala assunna hadyu الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam waa hadyigii iyo waddadii nebiga calayhi salaatu wasalaam aladii umirna biitibaacihi hadigaasoo la ina faray inaynu raacno calaa jihati اlswati wاtacabud innaga oo ku dayanayna nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahayna subxaanaه wa tacala waddadaa iyo hadigaa ku caabudayna tacriifkaas wuxuu noqonayaa asunna bimacnaha alcaam biilaaqiha alcaam oo sunnadu inay tahay maxay ariiqada mashruuca ah ee wax wey la raacayo ariiqada mashruuca ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ina faray ariiqada nebigu calayhi salaatu wasalaam uu hi calaykum bisunnatii sunnadayda qaatoo haysta sunnahaas markaa istilaaxa noocahaasa waxaa tilmaamay alxaafid bin xajar alcasqalaani culammada mucaasiriintana waxaa sii balballaariyey cabdulqaadir asindi kitaabkiisa xujiyat sunna wamakaanatuha iyo asheekh cabdulfataax abuqudda risaalad yar oo uu ka qoray mowduuca uu bixiyey asunatu annabawiya wa bayaanu madluuliha asharci sunaha nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo macnaha madluulka ay leedahay sharciga kadalika aydan kutub kale oo laftigeeda tilmaamtay sida xujiyat sunna annabawiya iyo kutub kaleo lamida way jirtaa tacriifka noocaas marka idan waxay noqonaysaa mawduuca waxaynu uga jeednaa sunadu waa xuji waxaynu uga jeednaa hadyiga nebiga sala allahu alayh waali wasaxbi wasalam waddada nebiga calayhi salaatu wasalaam dariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo mutakaamil oo dhammaystiran oo koobsanaya caqiidadii oo koobsanaya akhlaaqdii dhaqankii oo koobsanaya axkaamtii shareecada oo koobsanaya akhlaaqdii iyo wax way aadaabtii wanaagsaneed kullu hada waxay noqonaysaa maxay sunnahii nebiga sala allahu alayh waali wasaxbihi wasalam ayib bacda haada hal qodob baan tilmaamaya oo ku saabsan sunnaha istilaaxa culammadu hadda ay isticmaaleen bacd fuqahaa oo ah ama culammada fuqahadu ay isticmaaleen oo ah sunnuhu inuu yahay waxaan waajib ahayn waxay keentay in dadka qaarkood marka lagu yidhaahdo waxaas waa sunnihii nebiga sala allahu alayhi waaalihi wasaxbihi wasalam inuu qofku markiiba ku weydiiyo kugu idhaahdo mawaajiba waaas mawaajiba wa waajiba wa kale samamaysid miya adugu wax waajiba mooyaane wax kale adigu ma samaynaysid miya oo ilahay ugu dhawaan maysid miya wax kale kaana alawaa'ilu kaana asalafu yas'aluuna can الsunna liyacmaluu biha culamadii salafku saxaabadii nabiga calayh الsalaatu wasalaam wataabiciina lahum biixsaan waxay isweydiin jireen waxaasi ma sunna si ay ugu camal falaan wasirnaa nas'alu can الsunna linatrukaha walciyaadu biاllah mutaakhiriintu waxay noqdeen dadkeenna hadda casrigan jooga ilaa man raxima rabbi in sheikha la weydiin lagu idhahdo sheekh so waxaas iska sunna maaha iska sunne so iska sunne maaha muxuu doonayaa inuu ka tago soo maa inuu ka tago mid baad ku odhanaysa niyo garka miyaad sii daysa waa hadyigii nabiga calayh salatu wasalaam markaasuu hor soo taleeyu waa sunne kaba soo qaad waa sunne sunnihii nabiga miyaanu ahayn calayh salatu wasalaam nebigu miyaanu nabiga adiga lagu soo diray ahayn yaa loo soo diray nabiga calayh salatu wasalaam mid alaalood baa loo soo dira nebigu waa kaagide waa nebigaagi ashhadu ana muxamed rasul la ku celceliy haddaabad og tahay waxaas inuu sunnihii nebiga inuu yahay calayhi salaatu wasalaam maxaabad u waxa weeyaan yani dhayalsanaysa maca annahu xiiritaanka la xiirayo garhka ay tahay biijmaaci alculamaa inay tahay muxaram naqalahu ibn xasm fii maraatib alijmac ibn xasm baa kusoo noqonaya kitaabkiisa maraatib alijmac inay tahay ijmaacu alculamaa culamadu inay isku waafaqsan yihiin calaa ana xalqa alixya أنه محرم أنه لا يجوز في الشريعة شيء إنه بنانه أي واجب تهي كرك إنه الحين قضب كان وقد بي واحد تهي نقطة الله بعض أه أدلة حجية السنة الشرعية سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحجه سنة النبي عليه الصلاة والسلام والقاضنية سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن أبو عمر فضل waxaan uga jeedinaa xujada yani waa daliil ku tusinaya xukumkii ilaahay subxaana wa tacala iyo xukumkii ilaahay uu doonayay subxaana wa tacala waxaan uga jeedaa xujiyata sunna inay ka laazimayso ay ka dhalanayso inay waajib tahay in la qaato oo ay waajib tahay in lagu camal falo oo ay xaaraam tahay in la khilaafo adilo fara badan baa u daliilo min alqur'aan wa min asunna wa min alijmaac wax ka midaan dul mari doona intaanan taa tilmaamin alcalaamatu shawkani raxmat ullaahi calayhi waxa uu ihi waxujiyatu sunnati almutahara sunaha nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam inuu xujo yahay waاstiqlaaluha bitashriici اlaxkaam iyo in sunnuhu axkaamta shareecada wax ka mida inuu la gaar noqdo oo daliil mustaqilo madax bannaan inuu yahay daruuraة diiniya waa shay daruuro ah oo ay waajib tahay qof kasta inuu garto oo taa uu ogaado walaa yukhaalifu fii dalik arrinkaa khilaafi maayo ilaa man laa xada lahu fi lislaam qof aan dheef islaamka ku lahayn unbaa taa khilaafi kara qof aan muslim ahayn ayunbaa taa hadda khilaafi kara idan asunna maxay waa daliil ka mida adilada sharciga ee muctabarka ah usul fiqiga hadda idinka arkay marka la sheegayo adilada la deliishto waxaa lagu bilaaba maxay alkitaab uma asunna sunnihii nabiga sala allahu alayh waali wasaxbi wasalam adilada kutubsanaysa sunnadu inay xujo tahay taqriiban aad iyo aad iyo aad bay u fara badan yihin lakin waxaan ka dhigi doonaa calaa shakli anwaac oo noocii kasta intaas oo adila ay kusoo hoos xaroonayso nooca koobaad adilada ku tusinaysa in sunnada in lagu camal falaa inay soo hoosgelayso ashhadu an laa ilaaha ila allah kelimat tawxiid shahaadat tawxiid waa maxay shahaadatu an laa ilaaha ila allah sunnada in lagu camal falaa waxay soo hoosgelaysaa qiritaanka aad qirayso an laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudo inaanu jirin ilahay mooyaane subxaanahu watacaala waxaa soo hoosgelaya arrinkaas ilaahay subxaanahu watacaala in aad in aad qirsan tahay in keligii la caabudo waxaa soo hoosgelaysa awaamirta ilaahayna subxaanahu watacaala inaad ateecdo oo aad maqasho oo aad u hoggaansanto awaamirtiisa ugu badan nooca ka mida qur-aanka ka buuxa النبي أحمد الأطيع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النبي أحمد له كان سمع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لقد يقول النبي أحمد إلا خلافه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نوع لبعض وذيك الأدلة فربنا يسوه سقليسو الإيمان بالسنة سنة إلا الرمية أولا قراء ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووحيا لها أي كوب سنيسو قرتانك آد قريسو أن محمد رسول الله sal اllahu alayh waalih wasaxbi wasalam waxyaalaha soo hosgelaya waxaa ka mid ah oo aad ku dhigateen fi usuul اhalaثa طaacatuhu fima amar watasdiiquhu fima akhbar wاjtinaabu maa canhu naha wazajar wan laa yucbad allahu ila bima shara usuul اhalaثa lagu soo dhigtay lilimam maxamed bin abdilwahaab raxmat اllahi calayh wa arrintaa maxamed cabdilwahaab oo keliya ma aha yan hadda la odhan waxa wey wahaabiyo ayaa arrinkaas alimaam الshaafici baa ku taqriirinaya fi kitaabihi risaala الإمام الشافعي أيا وحكو تقريرنا في كتابه الرسالة أن الإيمان بالسنة إلا رمية إني كم تهي من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام محمد عبد الوهاب أنت ينبو ناشنا شيء أو كردقي هذا بسكوب يقول طاعته النبي إلا أطيعه فيما أمر وحي النبي أفري عليه الصلاة والسلام إلا أطيعه وتصديقه فيما أخبر نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحكو الرمي ee uu ka sheekeeyey oo khabariyaad hare u dhacay iyo qisooyin soo socda in nebi maxamed loo rumeeyo sala allahu alayh ali wasaxbi wasalam oo aan laga shakinin yarnaba waijtinaabu maa canhu naha wazajar wixii nebigeenu uu reebo ee uu dhahdo ka dheeraada in laga dheeraado waan laa yucbad allahu ila bima sharac nebigu calayhi salaatu wasalaam wax uu sharciyeeyey mooyaane wax kale inaan ilaahay lagu dhawaano ilahay aan lagu ateecin wax kale inaan ilahay lagu dhawaano aan ilahay lagu caabudin ashhadu anna muxameda rasuul ullah aynu qirayna aynu salaadahayna intaa ku akhrino intaas oo macne ayaa soo hoosgelaya nebi maxamed waan ateecayaa wixii uu faray wixii nebigu uu reebay calayhi salaatu wasalaam waan ka dheeraanayaa waxyaalaha nebigu ka warramay waan aqbalayaa waan rumaysanayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waddadiisa isagaa waasito inoo ah xagga cibaadada ilahay markaynu caabudayno risaaladda iyo isaga ayna soo gaarsiiyey oo wax nebigu idhaahdo ilaahay baa sidaa faray mooye wax kale ilahay ugu dhawaan mayno subxaana wa tacaala taasina waa maxay iyaduna waa nooc labaad oo adilo fara badan wax alla iyo daliil kastoo u daliila shahaadat anna moxamed rasuul ullah daliil wuxuu noqonayaa ana sunna xuja sunnada nabigu alayh salatu slam inay tahay xujo nooca saddexaad alaayaat almustafiidatu fi lqur'aan aayadaha fara badan ee qur'aanka halkaa ka taagan ee faraysa nebi maxamed alayh salatu wasalaam in la ateeco ee faraysa nebiga alayh salatu wasalaam in loo hogaansamo قال الإمام أحمد بن حنبل الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وحوري نظرت في المصحف مصحف كأيان يجيبون وفي رسالة العلم يقول القرآن كأخرية ويتدبر شنشة اسكما يا أخري شنشة ويتدبر شنشة نظرت في المصحف مصحف كأيان إيجا فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحأن أركي إن نبي محمد لا أطيع إلهي أو فري في ثلاثة وثلاثين موضعا صدح يصد آيضات إلهي إنه فريو إلى- نبي محمد الله أطيعه نبي محمد الله كان سمع نبي محمد الله أطيعه صدح يصد آيات شيء 33 آية oo amraysa maxay daacada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa inay tahay waxyaalaha daacada iyo waxyaalaha kale ka agdhow imaamku inuu xisaabiye u tiriyey laakiin lafdiga atiicu waxaa laga yaabaa ilaa labayo toban meelood saddex iyo toban meelood inay tahay ateeca nabigeedu leeyahy calayhi salaatu wasalaam alimaam ibnu taymiya sheekhu lislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi waxa uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi sheekhu lislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi allah subxaanahu watacaala qur'aankiisa wuxuu ku sheegay nabiga in la ateeco oo la raaco oo loo hogaansamo afartan mowdic buu ku sheegay Way isku dhow yihiin Axmed- eh, alimaam axmedna wuxuu sheegay saddex iyo soddon alimaam ibnu taymiyana wuxuu ka dhigay afartan mowdic dabcan aayaadku intaa way ka badan yihiin haddii la yidhaahdo wax kasta oo ku tusinaya xujiyata sunna aayaadku aad aad bay u fara badan yihiin maalan hadda fi suurat nisa hal suurad oo keliya ka soo qaadanaya suurat nisa الله سبحانه وتعالى وحوري ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات عند إله رسول كيس أطيع إله يحقلنا يا جنات وإله يقلنا سبحانه وتعالى وحكى قصوا في سورة النساء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلهي أطيع وأطيعوا الرسول أفرس فعل كمر هذا السعودي لما أورد أطيعوا الله والرسول ولا سياد كيني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلهي سبحانه وتعالى أطيع رسول كان أطيع sala allahu alayh waalihi wasaxbi wasallam marka waxay kutusinaysaa aayaddaasi mid kasta inuu leeyahay daaco mustaqila oo ilaahayna la ateecayo daaco mustaqila nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam axkaamta uu sharciyeeyey ee uu jideeyey walow qur'aanka yaanay ku jirinbe in ay mutaysato daaco mustaqiloo gaara waxaa kaloo ku sugan fi suurati nisa wamaa arsalnaa min rasuulin ila liyutaaca biidni illah rasuul maanu soo dirin ilaa waxaanu doonina in la ateeco biidni illaahi idinka ilaahi subxaanahu wa tacala lagu ateeco ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم هذا النبي أطيع الله عليه الصلاة والسلام وأي أورا الله النبي وأنا أطيعنا عليه الصلاة والسلام تاس أولك سنة الله وخير بنا الله في الدنيا والآخرة وحكى القصوى في سورة النساء من يطيع الرسول فقد أطاع الله سبحان الله عجيب من يطع الرسول اذا ميزانكم وحو نقضي با markaynu doonano in in aynu ogaano inaad ilaahay ateecday miisaankuba wuxuu noqday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam man yutic arasuula qofkii rasuulka ateeca faqad ateeca allah khalaas man yutic arasuul la garanayo ficlu shart wa jawaabu sharti waa maxay faqad ateeca allah qofkii rasuulka ateeca ee farsooma awaamirtiisa oo dhammaystiran qofkaas ilaahay waa ateecay subxaana wa tacaala idan miisaankiiba waxaa laga dhigayba taacada nabiga sala allahu alayh ali wasaxbi wasalam waxaa kaloo ku sugan fi suurati النisaء falaa wrabbika laa yuؤminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ثuma laa yajiduu fi أnfusihim xaraja mima qadayt wayusalimuu tasliima ilaahay subxaanaه wa taعala wuu dhaartay wahuwa الصaadiq الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله يكر الشيء بدل الله سبحانه وتعالى ده مع هذا إلهي ودارته فلا وربك ربي هذا كل دارته لا يؤمنون مروا مين يانو إيمان لما يستير لقيه لما يو حتى يحكموك فيما شجر بينهم وحيسكو قبصدا إلى أنت أدق أي كاحكم دقنيا أو دوان وليبا أي كوكو أيام حكم كاحكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم weliba marka dambe inaanay helaynin wax yar u diiqad ah laabtooda waa inaan in yaro xataa cidhiidhiya wax yar xataa xarajan xarajan mima qadayt waa nakira waqacat fi siyaaqi nafyi in yar in yar in yar oo cidhiidhiya waa inaanay ka dareemin xukunkaada wallaahi baanan rumaynin baa ilahi leeyahy subxana wa tacaala idan macna hada daacada nabiga la ateecaya calayhi salaatu wasalaam waa maxay waa rukn asaasiya ayay ka tahay maxay shareecadeenna diinta aynu abtirsanayn waxyaalaha latiifka waxaa ka mid ah khatmat lqur'aan ahlulcilmigu raxmatullahi aleyh waxay samayn jireen qur'aanka inay markay u baahdaan mas'ala min almasaa'il inay qur'aanka jardiyaan khatmada uu ilaahay dartii u akhriyayo subxana wa tacala ilaahay uu ku caabudayo inay baadhaan khatmadaa dhan wuxuu doonaya inuu baadho hal mas'alo maalan sida hadda alimaam axmed bin xambal waxaa dhici karta imaamku inuu akhriyay khatmo kaamilo qur'aanka min awali qur'aan ilaa aakhirihi isagoo ilaahay ku caabudayo subxana wa tacala wamaca hada yatadabbar تدبرkiisa waliba uu noqonaya maxay hal mas'alo inuu tarkiisiyo xooga u saaro مثلا طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام سيدو هذا سميه الإمام أحمد كذلك ايضا ابن تيميه وطن halka way ka muuqata markuu leeyahay maxay afartan meelood bay ku jirtaa macnaheedu maxay oo maxay de musxafka oo dhan buu wada akhriyay quraanka oo dhan ayuu wada akhriyay كذلك ايضا waxyaala la sheegay waxa kamid imaam الشافعي markii la weydiiyay ijmaacu xujja mise xujja ma aha waxa la sheegaa imaamku inuu jardi ku sameeyay musxafka quraanka kaamila uu wada min aw min al-fatiha ila an-nas isagoo baaraya maxay hal ijmaac xujja aw laysa bixujja marka wasaayaadka runtii ajiibka waxaa ka mid ah lilmashaayikh adducaa ila allah subxana watacaala mararka qaarkood la samayn karo muxaadarada aad doonaysid inaad gasho inaad sii akhrido maxay khatma kaamila min almusxaf waxaad baaraysaa hadi ljus-iya مثلا waxaad ka warramaysaa itibaaca nabiy calayhi salaatu wasalaam imsa aayado baa faraya itibaaca nabiga nabiga in la raaco calayhi salaatu wasalaam مثلا waxaad baaraysaa masalada hadda taacatu nabi calayhi salaam ama xujiyatu sunna ama waxaad baaraysaa qadiyad ku saabsan maxay مثلا bira alwaalidiin خلاص musxafka soo bilow bismi illah khatmada aayad kasta oo ku tusinaysa maxay bira alwaalidiin gaar u qor هذه waxay kamid tahay maxay min acmaali الculama raxmat ullahi calayh kadalik xagga qur'aanka ayaynu weli ku jirnaa aayaad fara badan oo faraya nabiga in la raaco calayhi salatu wasalaam oo ay kamid tahay ila linaclama man yatabicu rasuul waxaa kaloo kamid a waxyaala cajiibka kamid a qur'aanka waxyaalaha ku tusinaysa waxyaalaha qur'aanku kugu tusinayo sunnada nabigu inay xujo tahay calayhi salatu wasalaam qur'aanka waxaa ku dhex sugan axkaam iyo masaa'il masaa'isha iyo axkaamtaas oo lagu soo sheegay يعني مثلا انك هذا يعني صار تفصيلي سي فعل وعداته مثلا هذا القران كان وحكو سوغان نسخ القبله قبله الا نسخ قبله الا نسخ يوتي قبله نسخ يوتي القبله الى الصلاه اللي تكون الى بيت المقدس بدل كيدو محو نقدي maxaa lagu bedelay taa wax way lagu nasaxay jeesadka loo jeesanayo ila alkaaba almusharraf haddii hadda quraanka baadhaan min awwalihi ila aakhirih miyay ku sugan tahay meel kaliya oo ilaahay uu leeyahay تضوا waxaad u jeesataan ila bayt almaqdis marka tukanaysaan salaada bayt almaqdis ka tukada abadan abadan hadii ku jirtaa sunnii nabiga kaleey salaatu salaam laakin naasikhi nasakhi wuxuu ku jira maxay quraanka سناسخي نسخي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي التي ايش؟ كانوا عليها قرمه قبل هذه الايه انت انا سودي ايه تشريع كساب سن قبلة إن لو جيستو بيت المقدس حاجة لك كاري من السنة إذا القرآن كوا حكسوا أحكام وإشارة يا قرآن أصول شيء دون يكسوا أنت ما أصل كحكم كنا كسوا معي في السنة النبوية وإلا وحويان هدي هدا أنا يكون شيء القرآن يعني توجه لو جيسنا إلى بيت المقدس مركز هذا القرآن كبار أنا يكون شيء لكن واحد القرآن كيكون شيء هذا ومحي هذا واحد وجيستان إلى الكعبة المشرفة كعبة وجيست قد نرى تقلب وجهك يعني waxaan arkaynaa saad u badbedelayso wajigaada ama sida wax weeyaan aad yani saad u jeceshay nabi maxamed inaad iska bedesho qibladii hore qiblada hore waxa lagu sharciyeen oo maxay waa sunnaha nabiga sala allahu alayhi wasabi wasalam fi hadi alaya ishaara ku sugan la tusinaya maxay calaa xujiyati sunna sunnaha nabigu inu xujiyay alayhi salatu wasalam kadalika axibati alkiraam aayaad fara badan ayaa ku jira qur'aanka waa qodobka afraad waxaan ku dhex jiraa weli qur'aankii oo keliya noocii saddexaad waa maxay alaayaat almustafiida fi lqur'aan oo ina tusinaya maxay calaa xujiyati sunna waxaa ku sugan qur'aanka aayaad fara badan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu caddaynayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam in lagu soo dejiyey qur'aan iyo wax kale qur'aan iyo wax kale talo waxaa kale waxa bal hadda aynu eegno aayaddan waanzala allahu calayka alkitaaba walxikma ilaahay wuxuu kugu soo dejiyey rasuulka ilaahay calayka alkitaaba qur'aan buu kugu soo dejiyey jamiil qur'aanka waa la garanaya walxikma shay labaad buu kugu soo dejiyey oo xikmo la idhaahdo xikma alxikma ترى حكمة واضحة وحنا يجينا بل هذا العلماء وحي يكون فسرين الإمام الشافعي رضي الله عنه عن سائر علماء المسلمين أي وحول سمعت من أرضى من أهل العلم وحن كم قري عد أن كرى لي أهل العلم قاه أن الحكمة هي السنة حكمة اللي سودة شينا تي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تطبع آيضون وكفصر الإمام الشافعي رحمة الله عليه xikmada uu ku fasiray maxay as-sunnah oo aayadan hadda ay kamid tahay wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikma laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma toddoba aayadooda wal hikma ay ku sugan tahay ayaa culimadu waxay ku fasireen oo imaam Shaafici kamid yahay ahlul cilmi kale ka horeeyay qaar ka dambeeyayba waxay ku fasireen xikmada nabiga lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam ee qur'aanka la socotay inay tahay sunnaha nabiga lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam idan sunnadu waa waxyi sida qur'aanku uu yahay waxyi la soo rogay ayaa sunnaduna ay u tahay waxyi oo aan ahayn axaadiis nabigu iska samaystay calayhi salaatu wasalaam walaajil hadaa nabiga halka su-aali la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam marmarka qaarkood nabigu waa musu jir marmarka qaarkood ohan jira laa adri ma garanayo marmarka qaarkood nabigu isugu jira waxyiga ku soo degaya ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ayib weliba xikmadaasi ma aha ama sunnada nabiga lagu soo dejiyey nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam qur'aankeenna waxaa ku sugan in nebi maxamed oo keliya aan lagu soo dejin xataa ambiyadii hore lagu soo dejin jiray ambiyadii hore xataa in lagu soo dejin jiray waxa weeyaan xikmadda ayaa qur'aanka ku sugan oo maalan hadda ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waaataynaa aala ibraahiima alkitaaba walxikma waxaanu siinay aalu ibraahim waxaanu siinay nebi ibraahim iyo waxa weeyaan yani ambiyadii kale ilahay subxana watacala ummadkiisa uu ka soo dirayba alkitaaba kitaab baanu siina iyo walxikmata iyo xikma xikmadu waa maxay waa sunnada xikmadu waa maxay waa waxyiga kale ee isagu uu sii fasirayo waa waxyiga zaa'idka ah ee kale ee isagu waxa weeyaan uu ku hadlayo naftiisuna waa waxyi ilahay subxana watacala uu ku soo dejinayo waxaa kaloo ilaahay nebi ciise uu ka yidhi wayucallimuhu alkitaaba walxikma waxaa kaloo ciise ilaahay uu ku yidhi waid callamtuka alkitaaba walxikma idan ambiyada kaleba xikma lagu soo dejin jiray sunna lagu soo dejin jiray waxyiga u gaara oo waxyiga kale ee lagu soo dejiyey xagga rabbi ka imanaya ay ku fasiraan ayaa lagu soo dejin jiray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhi qul maa kuntu bidcan min arusul ma ihi bidco waxa weeye rususha kale ka duwane de waddadii rusushii horu buu maraya nabigu sala allahu calayh waalihi wasaxbi wasalam sida ambiyadii horeba lagu soo dejiyey qur'aan ama waxa weeyaan yani kitaab waxa weeyaan lagu soo dejin jiray xagga rabbi ka yimi subxaana wa tacaala iyo xikmad la socoto oo wehelisa ayaa nabigeenana sal اllahu alayhi waalihi wasaxbihi wasalam ilaahay ugu soo dejiyey qur'aan iyo waxyi kale oo wada socda dadka qaarkood oo lunsan oo mucaasiriin ah oo baabkan ku qaldamay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxay yidhaahdeen xikmadda tafsiirka uu ku fasiray alimaamu shaafici in looga jeedo sunnaha nebiga sal اllahu alayhi wasalam waa arin qalad ah laa xawla walaa quwata ila billah maxaa ka dhigay qaladka waxaa ka dhigay qaladka oo tafsiir shaafici u muuqday oo culimmada kalena ay ku khilaafeen hebel baa khilaafay oo hebel baa khilaafay oo hebel baa khilaafay shaaficin cid uga horreysay ma jirto marka arrin isagu iskaga fasirto weeyaan shaafici waan jecelahay buu yidhi laakiin tafsiirkiisa ma ogoli nininkaa qabo cadnaan ibraahim la idhaahdo dadka ugu badan hadda casrigan dura sunnada nebiga sala allahu calayh waalihi wasaxbihi wasalam hadhiyo habeenba u taagan sidii sunnaha u baabiin lahaa waragga waxa weeyaan yani yani arrintaa ku mashquulsan ayaa hadalka iyo hadal kaloo ka daranba ku hadlay runtii qadiyadda ku saabsan shaafici inuu ku fasiray aayadda alxikma xikmadda nebiga la siiyey inuu ku fasiray sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam arrin uu la gaar noqday ma aha waxaan isku dayay inaan baadho culammada tafsiir ee tafsiir wax ka qortay ee ku fasirtay alxikma in looga jeedo assunna sunnaha nebiga sala allahu alay ali wasabi wasalam waxaan helay labaatan caalim wax ka badan oo isugu jira dawaa'ifta islaamka u abtirsata hadday tahay sunne ahlu sunna hadday yihiin hadday yihiin ashaaciro hadday yihiin maaturiidiya hadday yihiin xataa ibaadiya oo kulluhum ku fasiraya xikmaddan laga jeedo maxay assunna waxaa ugu horreeya dabcan qataada isagu wuxuu ka horreeyey imaamu shaafici isagu waa muhim jidda axad ataabiciin qataada isagu wuxuu ku fasira sunnaha in looga jeedo maxay alxikma in looga jeedo assunna وهكذا الماتريدي والثعلبي والماوردي والسمعاني والواحدي والرازي والبغوي وابن الجوزي وعزة بن عبد السلام والقرطبي وابن جزي والأندلسي أبو حيان وابن كثير والخازن والبقاعي والنسفي والجلالان المحلي والسيوطي والقاسم والسعدي ويدفيش الإباضي كلهم فرقهم ودورنبا وعكون فسريان الحكمة اللي قلت لهم حي سني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مركا الحكمة حكمة إلهي وسودة جنية النبي محمد يقول سودة جنية إلا ليه هو وحي وسنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أدلنا كلام مهم كقرآن كبشر يضع آل يفر بنين وحكم ذا آية إلهي ولي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم آية وحسي قارئ وشي يتعلق ابن بطيء شيء قدوه إلهي وحلي آية سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أكدك تنادى ضدك خلافة يا أمرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تصيبهم فتنة إن فتنة على الشر بعض العلم يكون فسرين الشرك قال يكون فسرين عذاب إن قصته عذاب وحوي مصوص صعده تفسير الشرك ومركب المغنية تفسير وحوي يعني مناسبة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم آيات ناس وحا مثلا عائشة رضي الله عنها وضها وحي تريض أو كور رميسة آبهد أبو بكر إنه يري رضي الله عنه وارضاه أبو بكر الصديق محل وبحي الصديق هل وبحي أبو بكر الصديق محل وبحي الصديق يا هل وبحي يا rumaynta badane nabiga alayh salaatu wasalaam rumaynayso maaha leylat isra wamicraaj habeenkii la yidhi waxa wey nabi axmed alayh salatu wasalaam wuxuu tegey leylat isra wamicraaj wuxuu qabtay ilaa bayt almaqdis oo bil loo socdo markaasuu yihi markay markay arrinkaa u sheegeen in qaala haada faqad sadaq hadday jirto un arrinkaa ma sheegay un ma yidhi un haa waa yidhi faqad sadaq un buu sheegay sidiiq sidiiq ii sheegay waxa uu yihi abu bakr radi allahu anhu ardah lastu taarikan shay-an kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yacmalu bih ma ka tegaya buu yihi shay nebigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ilaa camiltu bihi waan sameeyey ama waan samaynaya abu bakr radi allahu anhu ardah وإني لأخشى هذا هذا في الصوم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق وإني لأخشى وحن كبق يا بوري إن تركت شيئا من أمره شيء كم من أمرك النبي عليه الصلاة والسلام شيء كم من أوامرت النبي عليه الصلاة والسلام هدان كتبه وحن كبق يا أن أزيغ إلى اللمو وأن هبابه وأن باديوه وإلهي إنعه وأن عذاب تشتم الإمام ابن بطة العكبري وحوري هذا يا إخواني الصديق الأكبر صديقي وين أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يتخوف على نفسه الزيغ نفسي سوح بقى يا إن اللمع هذا أبو بكر يسوي عرضة كود مريا يقول محي أنت في الجنة شنة كوشك هذا أنت في الجنة أدقى شنة واحد ينكر الدحية ومحيوانا لمتوه haddana macaana wuxuu ka baqaya maxay inuu habaabo inuu lumo haddii sunnada nabiga uu khilaafo sala allahu alayh waalihi wasaxbihi wasalam هذا يا إخواني الصديق الأكبر وصديقي وإن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يتخوف على نفسه الزيغ نفتي سوح قطق يأمن الله وهبابه إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أدو خلافه هل شيء وكم أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ابن بطة وحكسي درع فماذا عسى أن يكون من زمان maxaynu noqonaynaa buu yihi zaman abxaa ahluhu ehelkiisu ay noqdeen yastahzi'uuna binabiyihim qaar ku dhalleelaya nabigoodii sala allahu alayh waali wasaxbi wasalam wa biawaamirihi awaamirtiisii ku dhalleelaya wayatabaahawna bimukhaalafatihi isugu faanaya weliba khilaafka nabiga ay khilaafayaan calayhi salaatu wasalaam anaa kaa khilaaf badan iyo anaa kaa khilaaf badan intaas masalan sunnada khilaaf intaasna sunnada khilaaf عياذا بالله سبحانه وتعالى ويسخرون بسنته نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل والله خطير وارن آدو درنويا وارن آدي آدو درنويا آياتنا قعد فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة وحيانا عجيبك وحكم إذا طرائفتها يعني آن قفكو لقيا بقفكو إناني كسو دقدقين قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي hadalkiina codkiina nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku dallicina aayadda culimadu waxay ka daliishteen calaa xujiyati sunna sunnadu inay xujo tahay sidee bay daliil ugu tahay aayaddaasi sunnada nabigu inay xujo tahay calayhi salaatu wasalaam aywa maqlisin aayadda aayaddu maqlisin soo ku celiya laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy aayadda culimadu waxay ka daliishteen ana sunna xuja sunnada nabigu calayhi salatu wasalaam inay xujo tahay sidee bay xujo u tahay sidee bay aayaddu kuu tusinaysaa sunnaha nabigu calayhi salatu wasalaam inuu xujo yahay أيوة هاشا يا أمرك لا ترفع صوتك طيب يا كره ها جميل أيوة أحسنت جزاك الله خير طيب جزاك الله خير أحسنت ابن القيم رحمة الله عليه وحوة النوامي في إعلام الموقعين فإذا كان رفع أصواتهم codkooda inay sare u qaadaan hadduu yahay sababan lixubuuطi acmaalihim sabab inuu noqdo camalladoodu inay buraan fakayfa waxaad ka warantaa taqdiimu aaraa'ihim wa cuquulihim wa adwaaqihim wa siyaasaatihim wa macaarifihim calaa maa jaa bihi wa rafciha calayh waxaa la diiday codka nabiga calayh salatu slam in lagu qaado oo codka rafcu sawt keliya la sameey kowdhan rafcu ra'yi haddii ka hor ra'yigana aynu ka sarraysino ra'yiga nabiga alayhi salatu wasalaam aynu ka hormarino keenayna waynu hormarino alam tarfac ra'yaka calaa ra'yi nabi calaa xadiidi nabiy alayhi salatu wasalaam dawqaagii miyaanad dhadhankaagii waxaad arkaysay iyo waxaad istusaysay miyaanad ka hormarinoo ka sarraysiin sunnadii nabiga sala allahu alayh ali wasaxbi wasalam istinbaad jamiil xaqiiqatan yani ibnu qayim raxmatullah alayh cajiib buu ku yahay baabtaa inuu qur'aanka tadabburkiisa ilahay waa u furay isagii sheekhiisa raxmatullahi cala jamiic nooca afraad ee ka mid a adilada qur'aanka ee ku tusinaysa ama adilada waxway ku tusinaysaa calaa xujiyati الsunna axaadiis fara badan oo mutawaatir ah oo ku tusinaysa nebi maxamed calayh salaatu wasalaam inuu sunnada amray in la qaato waxaana ugu cad xadiidka shicaarka u ah silsilada oo ah maxay calaykum bisunnati maa amartukum faatuu minhu ma istatactu axaadiis fara badan oo mutawaatir ayaa ku tusinaysa sunnadu inay xujo tahay arrintaa ma maqashan waa la maqlay soo ma ayib su-aal arrinteenu ka warramana waa maxay sunnaha nebigu inuu maxay yahay xujo inuu yahay see baynu u odhanaynaa sunnaha nebigu inuu xujo yahay waxaa u daliila sunnaha nebiga sala allahu alayh ali wasaxbi wasalam axaadiista nebiga in la qaadanayo waxaa u daliila axaadiista nebiga sala allahu alayh ali wasaxbi wasalam miyaan ahayn dowr iyo tasalsul miyaan noqonay shayga laftigiisa oo laysu daliishanayo xadiisku inuu xujo yahay waxaa u daliila xadiiska laftigiisa u daliila xadiisku inuu xujo yahay jawaabtu waxay tahay abcan awaaifta sunada inkirsanee sunada diidan waa aqsaam iyo qaybo fara badan dad waxaa jira sunada wada inkiraya dhammaan intay ka tara leegtahay min awaliha ilaa akhiriha waxaa kaloo jira dad sunada inkiraya in ka mida oo sunadii tusaalaan u qaybsamaya sunna tashriiciya iyo sunna hayr tashriiciya iyo madrasad rashiid rida iyo rag noocaasa oo sunnaha nabiga alai salatu slam inay jirto qayb aan sharci inaga inoo ahayn oo qismi wixii ku soo aroro tusaale ahaan maalan asiyaasa sharciya iyo waxyaalaha noocaasa sunno inaanay ahayn ay iska tahay in wax qofku waxa weeyaan yani khaadic u aha masaalixda wixii la mida dadka noocaasa ee sunnaha nebiga inna ogol inna diidan ayaa arrintani ay u noqon kartaa maxay daliil ay u noqon kartaa oo sunnaha nebiga alayh salatu wasalaam waxaa ka mid a qayb ay laysku waafaqsan yahay in wax weyn la qaato oo ah qaybta khabariga ah wixii ku saabsan akhbaar iyo ku saabsan wixii war ku saabsan dood ma gelinayaan waxaa dooda ay gelinayaan wixii ku saabsan amar iyo nahi idan waxaa jirta axaadiid fara badan oo mutawaatira oo fara badan oo tiro beeshay oo ku tusinaysa awaamirta nebiga sala allahu alayhi waaalihi wasaxbihi wasalam iyo nawaahida nebigu uu reebo calayhi salaatu wasalaam inay waajib tahay in la farsoomo oo wuxuu amrayna sidiisa loo qaadanayo wixii nebigu reebeen alay slat slam sidiisa looga tegay nooca shanaad axaadiis fara badan ayaa ku soo aroortay tafaasiisha shareecada hadday tahay axkaamtii hadday tahay cibaadaadkii hadday ay tahay mucaamalaadkii iibabkii hadday tahay nikaaxi iyo alaaqi hadday tahay xuduuddii axaadiis fara badan xagga tawaatur gaadhay ayaa ku tusinaysa maxay in waxa weeyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam musharic u ah oo uu sharciyeeyey waxa weeyaan axkaam fara badanoo ka mid waxa weye shareecada waxaasna waxay ku tusinaysaa inay jirto shareeco kale oo aan ahayn inta qur'aanka ku sugan oo keliya sharci zaa'ida inuu jiro oo ka saa'ida maxay inta qur'aanka ku sugan daliilka noocaasa waxaa ku soo khatimaya nooca lixaad ijmaac waxaa jira oraah iyo camaliba ah ijmac alqowli walcamal oo kulluhaa ku tusinaysa ijmaaca ummadda muslimiintu inay ku kulansan tahay hadalka nabiga alayh salatu waslam in la qaato wax laga hortagaana wax laga horgeeyana inaanu jirin alimaamu shaafici wuxuu soo xikaayooday ijmaaca muslimiintu ay isku ijmacsan yihiin calaa ana man istabaanat lahu qofkay u caddaato sunno nebi qofka ay u caddaato lam yakun lahu an yadacaha liqowli axad in aanay u bannaanayn in uu uga tago sunnaha nabiga calayh salaatu wasalaam hebel baa yidhi iyo heblaayaa tiri waliajli hada hadalkaa markuu soo qaatay alimaam ibnu lqayim fi risaala tabukiya waxau yihi walam yastarib kama shakiyin axadu min a'immati alislaam nin kaliyo ka mid a a'immada islaamku kama shakiyin fii sixati maa qaalahu shaafici raxmat ullahi calayh hadalkaa shaafici inu saxiye ijmaacaasna inu guntamay ummadda muslimiinta oo dhan baa markaa waxay ku kulansan tahay yani ciddaan hadalkooda khilaafkooda cidaan la ictibaarin sida dadka aynu ka warramayno sunna diidan wixii la mid ah dadka gaalada iyo musushrikiinta waxaa mooyaane waxay ku kulansan yihiin hadalka nabiga in sidiisa loo qaato sidiisa loo liqo salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib waxa aynu ku xigsinaynaa qodobkaa markaan ka gudbo xujiyada sunnaha alsharciya qodob saddexaada ku saabsan adilatu xujiyati sunna alcaqliya caqligu ma ina tusinaya sunnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiistiisu inay xujo tahay oo la deliishanayo jawaabtu waxay tahay haa saddex afar daliil baa waxay ku tusinayaan kulluha caqligu qofka saliimka ee caqligiisu fiican yahay qof caqligiisu fiyow yahay hadduu kaga shaqaysiiyo wuxuu garanayaa sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiistiisu inay xujo tahay la qaadanayo waajib tahay sideeda in loo qaato daliilka koobaad ee caqliga ah waxa uu yahay diinka ilaahay subxaanahu watacaala qur'aankiisa uu ku soo dejiyey maba dhici kartaba hadda maba dhici kartaba in lagu camal falo oo siduu ilaahay doonaya lagu camal falo ilaa in axaadiista nabiga la qaata mooyaane salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhowr iyo toddobaatan aayad baa waxaa ku sugan wa aqiimu salaa salaada ooga oo tukada ayib kayfa usalli yaa rabbi saan u tukanayaa ilahay muxuu leey subxana watacala dee nebi baan idin soo dira leh salluu kamaa ra'aytumuunii usalli khalaas qofka maanta qur'aaniga ah firqad waxaa jirta muusano lahaa alfirqatu alqur'aaniya firqadaa muusane qur'aaniyadu iyadu ma qabto maxay hadalka nabigu alayh salatu wasalam inu yahay maxay xujo maxay leeyihin yakfina alqur'aan qur'aanka nagu filan ayib kayfa yusalluun say u tukanayaan salaadeedu waa cajiib dictor cabdililaah dictor cabdililaah xusein dictorkii ugu horreeyey sheekii ugu horreeyey ka qoray risaale cilmiya muxarara jaamacatu min alqura ayaan filaya ka qoray alqur'aaniyuun wa shubahaatuhum ayaa wuxuu maxan taga buuri masaajid raggaasi ay haystaan baan taga buuri firqadda kooxda lunsan ee qur'aaniyiinta la baxay ee yidhaahda qur'aan baa nagu filan xadiiska nebiga ma aaminsanin masjid ay leeyihiin baan bal hadda u qastiyey mar haddaan baxsi cilmiga ka qorayo bal hadda inaan xog ka soo helo bal qaabkay u tukanayaan salaadooda waa yaab buuri waa yaab salaadda waa la gelayaa buuri sidaa markaan loo taagay saa loo gabo waxaa la akhriyayaa koob iyo toban aayadooda shiikooda uu qoro wuri koob iyo tobankaa yaan laga badin yaan laga yarayna koob toban aayadoodu shiikhood u xarxariqay aayad mucayana qur-aanka ku dhex sugan aayad baqara hal aayadoo ka mid ah iyo laba suuratu mise ku jira iyo in yaroo gaaroo loo soo xuliyaa loodhan intaasaa intaasuma lagu akhriya salaaddu wax kale ku ansici mayso koob iyo tobanka aayadood ayib waa la rukuucayaa waa id rukuucu qur-aanka ku jirtaa sooma horta istaagu dee wuxuu ku jira qur-aanka waqumu lillahi qaanitiin rukuucuna qur-aanka ku jirtaa oo farkaco say saa u rukuucsan yihiin dee waxba lama akhriya la iska aaminsan yahay ama qur-aan bay akhriyan haddan xus waxay leeyihin rukuucda dhexdeeda waxa lagu dhex akhriyaa qur-aan ayaa dam la sujuudaya ilan dee qur-aanka kuma jirta ka soo kac rukuucda moogta qur-aanka kuma sugna maxay rukuucda ka soo kac qur-aanka maxaa ku jirta warkacu wasjudu rukuuc sujuuda bas intaasay ku dhegeen iyo istaaga gabadna saa loo taagan yahay waa la rukuucaya sida loo rukuucsan yahay cabbaar ayaa dam haddana lasii sujuudaya cabbaar baa la sujuudsanaanaya haddana dib baa loo soo kacaya way iskhilaafeen oo rakacaadka la isku khilaafay intaa markay isku ogola intaa markii la isla ogola intaas muttafaqun calayhi bay noqotay wado imise ragcadood ila qur-aanka kuma sugnaan laba ragcadood iyo saddex ragcadood afar ragcadoode afar qowl bay leeyihiin koox iyaga ka mid a waxay tukataa hal ragcad iyagu waxay dhahaan salaadde wuxuu salaad la yidhahdo maynu tukanaynaa wada hal waqti ayaa inugu filan kooxna waxay tirmayeen laba ragcadood salaadda waxa ugu yar laba ragcadoode war laba ragcadood hataa inu tukano qaarna waxay dhahaan mayo afar ragcadood qaarna waxay dhahaan lix ragcadood masaajidka lix ragcadood cid ma tagto ilan waa qowl shaada way xisaabinayaan waa salaad dheerde iyaguna takfiif bay doonayaan marka horeba masaajidka ragcadda laga tukada iyo laba ragcadood waa camiran yihin maasha allah jamciisu waa badan yihin waa muraad qumiye wuxubada waa ragcadde iyo laba ragcadood iyo markaa waxaad dareemaysaa diinkiibadda inay qasaynba oo salaadii ma jirto waqtiyadii waxa weeyaan wixii baa qasmay salaada rukuucdeedii wixii la akhriyay oo dhan baa isku wada qasan rakacaadkii baan caddaynba shantii salaad oo qaadeedii baan ila waxaas wax qur-aanka ilan ilaahay subxana wa tacala qur-aanka markuu soo dejiyey nebi baa lagu soo dejiyey nebiga aynu daba fadhinay qur-aanka ayun baa loo daba fadhisanaya fahamkii qur-aankana markaa taas oo qodobka koobaad ee ku tusinaya maxay caqligu war caqliga saliimku wuxuuna tusinaya qur-aankan ciddii keentay oo nebi maxamed ah calayhi salaatu wasalaam inay dee inoo fasirto oo aynu daba fadhiisanno sida tilaawadiisii iyo qur-aannimadiisiiba isaga aynu daba fadhino inaynu tafsiirkiisii iyo qaabkii lagu camal falayana isaga aynu daba fadhiisanno salawaatu rabbi wasalaamu calayh daliilka labaad ee caqliga waxa uu tilmaamayaa nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay waxyaabo fara badan oo akhbaar ah oo qisooyin oo warar ah hadday tahay waxyaalo hore u dhacay hadday tahay waxyaalo iman doona hadday tahay waxyaalo markaa joogay haybiyaad fara badan baa nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam janno iyo naar ayaa nebigu ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa qiyaamaha dhici doona nebigu ka warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh bilaahi calaykum haddaad tihiin dadkiina inkirsan sunnada nebigu inay xujo tahay hadalkaasi ma runba mise waa been waxaas nabigu ku hadlayay buuxiyey saxiix bukhaari iyo saxiix muslim iyo abu daawuud iyo nasaa'i dee iska qiro waxaa tira hadalkaas waa beenoo dabna gaal cad noqotay gaal cad oo waxa weeyaan yani gaalnimadiisu aan shaki ku jirin noqon waa maxay qur'aanna waan haystaa oo qur'aankana waan qaadanay sunnaha nebiguna ma sunnaha nebiga shaki baa ku sugan idan taa macnaheedu waxay tahay nebi axmed inaad beeninayso calayhi salaatu wasalaam haddaad waxaa aaminsantahay hadalkaa nebiga maxaad ku fasir lahayd bal maxalkiisu muxuu noqonayaa ayna maxalluhu maxalkiisu muxuu noqonayaa waxaasoo hadal nebigu ka warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qodobka saddexaad sunnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii aanu waajib ahayn in la raaco oo aanu daliil ahayn in la qaato ila nebi maxamed calayhi salatu wasalaam isaga qur'aanka keenaye nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii ummadda wuxuu ugu yeedhaya ay tahay qalad oo calaykum bisunnatii ay tahay qalad maxaa qur'aanka dhexdiisa aynu uga heli weynay laa tattabicuu nabiyii nebigayga arraacina qur'aanka un ka qaato oo halkaa ka mara warkiisa asii dhegaysanina xadiid taasun ka qorto ma qur'aan ma tahay haa qoro dabadna halkaa ka mar maxaa loo heli waaya qur-aanka qur-aanka miyaan loo soo dejin lilhidaaya inuu dadka hanuuniyo oo bashariyada hanuun uu noqdo idan maadaama taasi aanay jirin waxaynu ka qaadanaynaa calaa xujiyati sunna qur-aanku inuu qirayo maxay yani waa daliil hadda caqliya waan ka soo baxnay hadda daliladii maxay sharciga ahay waa daliil caqliga oo ku tusinaya maxay sunnadu inay tahay xuja arrinta afraada ugu dambaysa adilada caqliga waxaa ka dhalanaysa qofka qaba axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanay xujo ahayn oo aan la xujaysayn waxaa hadalkiisa ka dhalanaysa nebigu hadduu joogi lahaa calayhi salaatu wasalaam oo nebigu uu war u sheegi lahaa nebiga inuu beenin lahaa oo ka odhan lahaa nebigu hadduu ka odhan lahaa yaa fulaan waxaa samey ama waxa weeyaan waxaa la kaalay ama qaabkaa u tuko ninka qur'aaniga hadda waqtigaa joogi lahaa waxaashaahu nin waqtigaa jooga wax wey qur'aaniya oo ahlubidaca oo wax weeyaan yani gaalaba dee oo qof qof gaalaba noqonaya qofka sunnada nebiga dhan wada inkirsana haddii waqtigaa uu joogi lahaa oo nebigu uu kula khitaabi lahaa calayhi salaatu wasalaam waxaa la kaalay waxaa ka laazimi lahayd nebiga inuu diidi lahaa calayhi salatu wasalaam odhan lahaa ma taasaad adina timi ma samaynayo taa taa ma qabanayo inuu toos u inkiro oo dadna ay noqoto takdiib nebiga uu beeninaya calayhi salatu wasalaam oo ninka qur'aaniga haddii hadda la weydo lagu haddaad nebiga la joogi lahayd abubakar iyo cumar maalinkii nabiga la joogin adna aad la joogi lahayd nabigu wax ku fari lahaa ma qaadan lahayd dee jawaabtiisu waa maya waxba yaanu kuu dhowdhoobin hadalka jawaabtu waa maya dee waa gaalnimo cad markaa tusinaysa maxay sunnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yahay daliil iyo xujo inuu yahay waxaan u gudbayaa qodobka saddexaad ee muxaadaradeena oo ku saabsan taariikhu inkaar assunna goormo ayuu bilaabmay diiditaanka la diidayo ama diidmada la diidayo sunnaha nebiga sala allahu alayh waalihi wasaxbi wasallam runtii sunnaha nabiga calayhi salatu wasalaam inkaarka la inkirayo nabi maxamed baa sii sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh laba xadiis oo ka mid a axaadiidta nabiga sala allahu alayh waalihi wasaxbi wasalam ayaa waxaa ku cad nebigu inuu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam ikhbaar haybka nebigu ka sii warramayo in dad ay soo bixi doonaan sunnaha diida xadiiska koowaad xadiidu lmiqdaam ibn macdi karib nebigu waxau leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu calayh alaa wa inii uutiitu lkitaaba wa milahu macah waxaa la ii siiyey qur'aan iyo wax kale oo la socdo oo waxyiya waxaas waa maxay waxaas waa maxay سنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وحل إيسي القرآن يمتك الله صعدة ألا يوشك رجل ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته وحل قيابا إنه صبح من شبعان بركسن وعلى أريكته إسكدن قيقو سرلتي سكدن قيقو إسكتشيفة ويقول عليكم بالقرآن والقرآن كسفي عنه قل فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وحي قرآنك حلال يا حلال كقضى وحلال اعتقادية وما وجدتم فيه من حرام فحرموه حوقة إذا مركع قرآنك كل قاطع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثنا كتغة نبي حمد سيشيك عليه الصلاة والسلام نبا صابع دنا نوعا صوتا كيقو أرم دونا عليكم بالقرآن قرآن كايدو كفلا حديث كحسورنا الإمام أبو داود حديث أبي رافع رضي الله عنه وارضاه النبي وحول عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته yaanan arkin ama yaanan ogaan nin waxa weyaan idinka idinka mida oo dangiiga oo sariirtiisa ku dangiiga ya'tiihi اlamru min amrii wax aan faray ayaa u iman doona oo mima amartu bihi waxaan amray ah aw nahaytu canhu ama wax aan ka reebay ayaa u iman doona fayaquulu markaas oona doona laa nadri ma garanayno axaadiista axaadiista waxaa garan mayno maa wajadnaa fi kitaab illahi ittabacna wuxuu qur-aanka ku qoran ahlan wasahla laakiin wixii kale ma garanayno yaanan maqlin baa nabigu alayh salatu wasalam oo yaanan ogaan rawahu imaam abu daawuud idan nebigu calayhi salatu wasalam wuxuu sii sheegay inay soo bixi doonaan dad diidi doona axaadiista nebiga salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh muslimiinta cid inkirtay sunnada nebiga calayhi salatu wasalam waxaa la odhan karaa qarnigii labaad ayay soo baxeen cid sunnaha nebiga inkirtay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh alimaam shaafici raxmat ullahi tabaaraka wa tacala caleyh wuxuu leeyahy risaalad yar oo la yidhahdo jimaacu alcilm jimaacu alcilm هذه الرسالة إمامكم رحمة الله عليه ورضي الله عنه وعن سائر علماء المسلمين sababta uu qoray waxa uu tilmaamaya inay tahay dood iyo munaadaro uu la doodayo daa'ifo diiday sunnada nebiga calayhi salaatu wassalaam si gaar ahaanana akhbaaru aaxaadka wararka nebiga calayhi salaatu wassalaam waa siday u badan yihiine axaadiistaa inkirtay oo diiday ayuu la doodaya imaamku fi hadi risaala imaamkuna wuxuu dhashay boqol iyo kontonkii hijriyada waxaanu dhintay laba boqol iyo afartii idan markaa qarnigii labaad ayaa waxaa la helay dad inkirsan oo diidan maxay sunnaha nabiga sal allahu alayh waali wasaxbi wasalam yacni alkhawaarij waqtigay soo baxeen way jirtay nooc inkaara inay sunnada inkirsanaayeen oo waxaad xasuusataan caaisha radi allahu canha ardaaha markay u timi mucaad alcadawiya miyay ahayd oo ay ku tiri yaa caaisha maa baalu lxaa'idi maxaa dhacay gabadha xaa'idku taqdi siyaama walaa taqdi salaa soonkii inay soo qallayso laakiin salaadda aanay soo qallayn maxay ku tiri caisha radi allahu anha arbaha yaa sheegaya caisha maxay ku tiri axaruuriyatun anti makhaarijiyatan waxaan ku naqaana dadka khawaarijtan ku naqaana sunnada inay diidaan ma kuwiba ka mid ah markaasay tiri may markaasay tiri nabi maxamed sal afray alayh slam bas xadiid nabi sala allahu alayh ali wasalam khalaas marka waqtiyada alkhawaarij nooc inkaar ayaa jiray oo axaadiista qaarkood de mar hadday saxaabadii tafsiiqinayaan oo saxaabadii arrinkood ay diidayaan oo wax weye waliba taas markii dambe yani jiilalkii dambe ee khawaarijta ayaa taasi kusii caddaatay tafsiiqa saxaabada wixii lamid alxaafid الsuyuuطi raxmatullahi alayh raxmatan waasa wuxuu leeyahy risaalad yar oo la yidhahdo miftaaxu اljanna fi اlixtijaaji bisunna risaalad yar weeyaan ولطيفة رسالة وحو تلمامي الحافظ السيوطي مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة وحو تلمامي أول كرسالته اعلموا يرحمكم الله وحد أقاتان إلى إذن حريسته أن من العلم كهيئة الدواء ومن الآراء كهيئة الخلاء علمي وحا كمدا وحسل الدواء وكلاء وقفك قفك حنوصاني وكعا في ماذا ومن الآراء آراء تدك أي سود الرسيان وحا كمدا وحكا لغن كهيئة الخلاء akramakum allah waxa qofku iska soo saaray suuliga marka waxaasoo kale ayaa ka mid aaraada oo sidaa waxaasi u soo uro ra'yi soo uro ayaa jiro qarnuun oo aan la sheegi karin markaasuu yidhi laa tudkaru ilaa cinda daaciyati daruura weliba hadalkaasoo aan la sheeg sheegi karin ilaa daruuro keentay mooyaane وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان علي الحافظ السيوطي رحمة الله عليه وحيانا أرتيس أي صوب النفطين أرتيس أي صوب بحضي عصريا وحكمدا وكان دارسا bxamd illaahi mundu asmaan shay wuxuu ahaa daaris oo baaba'ay oo waqtiya aan jiri jirin ayuu ahaaye huwa ana qaa'ilan raafidiyan min raafidiyo zindiiqan zindiiqa أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها وأن الحجة في القرآن خاصة قرني وحكى ورمي قرني قرني سقالات قرني تمنات أول كيس آية الحافظ السيوطي وليه آراد وحيالها صوح ويا مقضى وحكم ذا in la yidhaahdo waxaa lagu filan qur'aanka oo keliya sunnaha nabiga alai slat slam qaadan mayno cimraan ibnu xusein radiallah an ardaah oo saxaabiya ayaa wuxuu ka shakiyey waxa uu arkay dadka qaarkood oo sunnaha inkirsan ama sunnada diidan markaase waxa uu ihi sunnada miyaad ka helaysaan salaada duhur inay tahay afar ragcadood salaada casrna ay tahay afar ragcadood maqribkuna uu yahay saddex cishuna uu yahay afar miyaad ka helaysaa qur'aanka qur'aanka miyaad ka helaysaa way ku qoran tahay qur'aanka salaada duhur waqtigaa tukada casarkana waqtigaa tukada maqribkana waqtigaa tukada cimraan ibn xusein radiallahu anhu ardaa ayaa sii odhanaya waxay ku qorantay fi sunani abi daawuud runtii yani waxaa jira qaaifa min ahli ilcilmi oo wax ka qoray mawduucan sunnada nabiga alayh salatu wasalaam oo tilmaamay muslimiintu in aanay isku khilaafsanayn sunnaha nabigu alayh salatu wasalam inuu xujo yahay bacd ahli cilmi sida alcalaama cabdulghani cabdulkhaaliq iyo mustafa sibaaci waxaan ujeedaa mustafa alacdami maxamed mustafa alacdami kitaabkiisa diraasaat fi taarikh sunna waxay tilmaameen qarniyadii hore cid inkirtay sunnada nabiga alayh salatu wasalaam oo muslimiina inaanan jirinba taasna waxaa yacni culammada ay ku wax weeyaan degsoomeen inay kutubtii usulfiqiga baareen kutubtii ghazaaliya aamidi iyo kutubtii wax weeye baxrumuxiidkii sargashi iyo kutubtii usuliintii aanu baarnay bay idhahdeen markaasaan waxaanu ka weynay iyadoo oo laleeyahay cid baa jirta xujiyada sunnada diidanba laakiin arrintaasi dee arrin fiiha nadar oo waayo ra'yiga noocan sunnada cidda inkirsan ra'yigiisa cid lasoo naqliyo iyo wax kutub lagu qoro iyo muslimiinta wax loo nisbeeyo midnaba maahaba walaysa kullu khilaafin jaa muctabara ilaa khilaafun lahu xadun min annadar laakiin way jirto oo kitaabka shaaficiyada aynu sheegayna iyo kitaabka suyuuti labadu waxay kutusinaysaa inay jiri jirto cid sunnada inkirtay casrigan qarnigii hadda lasoo dhaafay bartamihiisii ayaa waxaa dhacay ogtihiin isticmaarkii dhacay iyo guumaysigii reer galbeed ay sameeyeen ayaa waxaa keentay dad badanoo muslimiina inay daciifaan dad badanoo muslimiina inay ku ta'auraan oo ay ku saamoobaan afkaarta qarbiyiinta iyo afkaarta gaalada daa'imana waxaa la idhaahdaa wixii ku saabsan xagga yani raacitaanka iyo sultada cidda awoodda waxa iskale mar kastaba haalibka oo atbiciya lilhaalib sida tilmaamay ibnu khalduun raxmatullahi calayhi oo dadku daa'iman waxay raacaan marba cidda xooga badan marba cidda lagu bidayo awoodda iyo xoog in wax wey ay haysato ayaa la raacaa aqaafadaasana noqotay aqaafa saa'ida oo dadku wax weeye dhex wax weeye marta marka yani maalan taa waxyaalaha kutusina waxaa ka mid ah kitaabka taqriib alcaalam taqriib alcaalam ee uu iska leeyahay serge latosh caalim ijtimaaci oo faransiisa ayaa waxa uu yidhi qarnigan hadda aynu noolnahay buu yidhi ee xadaaradda reer galbeedku ay dunida qabsatay haddii xadaaradda hindoosku dunida ay qabsan lahayd waxaynu arki lahayn iyada oo si caalamiya loo ixtiraamo lo'da ilan lo'da ay caabudaan soo ma iyadoo lo'da la ixtiraamo oo loo sujuudo ayaynu arki lahayn buu yidhi marka aaqaafa daa'iman itibaaca daa'iman waxa dadku ay raacaan maxay lilghaalib marka markii muslimiinta dacfi uu dhacay gaaladiina noocan maa qarbiyiintii iyo isticmaalkii dhacay iyo guumaysigii wadamada muslimiinta la guumaystay ayaa markaa taasi waxay keentay dad badan oo muslimiina inay wax weeye noocan maa dacfi u dhaco oo hadalkii gaalada ay aaminaan oo ay rumaystaan waxaa markaa soo baxay adictor tawfiiq sidqi oo nin misriya oo masaariya ayaa wuxuu qoray silsilad maqaalaad fara badan ayuu ku qoray majalada loo jira majalat lmanaar majalat lmanaar waxaa iskale nin sheekhoo la yidhaha maxamed rashiid rida maxamed rashiid rida cumuuman yani wuxuu xisaabsanaa xagga marka la eego tawxiidka iyo sunnada iyo nin salafiya oo maxsuub cala salafiyiina ayuu ahaa dhinaca marka la eego maxay in suufiyada inuu la dagaalami jiray shirkiyaadka iyo qubuurta iyo waxyaalaha noocaas laakiin masaa-isha ku saabsan xujiyada sunnada iyo ixtijaajka sunnada iyo runtii ishkaalaad badan ayaa jirtay majalada majalatulmanaar waxaa lagu faafin jiray maqaalaad fara badan oo waxa weeyaan asaas u ah ragga waxa weeye qur'aaniyiinta iyo ragga dafirsa sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu faafin jiray maqaalaad fara badan oo doctor tawfiiq sidqi iyo ragga noocaasi ay qorayaan oo ay ku xariiqayaan majalatulmanaar isagoo weliba isagu arkaya sheekh rashiid rida oo daalacanaya oo waxa weye arrintaa waxa weeyaan yani ilaa waxa la ilaa qabla mawtihi bisana xataa intaanu dhiman sanad ka hor ayaa wax lagu qorayo maqaalaadka qaarka tawfiiq sidqi uu qoray inkastoo la yidhahdo markii dambe uu ka toobad keeno mustafa sibaaci kitaabkiisa waxa weeye sunna wa makaanatuha uu tilmaamay sheekh rashiid rida inuu ka soo noqdo toobad keenay laakiin alcilmu cinda allah subxana wa tacala laakiin majalatu lmanaar waxaa aad uga buuxa maqaalaat alqur'aaniyiin oo ka mid yahay doctor tawfiiq sidqi ragga lamidka weliba ruduudda dadka radinayana in badan waxaa isdhici jirta in laga saaro ama in la xadfo ama inaan loo faafin ciddii kale radin lahayd ee raggaa wax way la dagaalami lahayd maqaalaadkooda inaan loo faafin abuuraya oo nin inkaar qaba isna ah maxamuud abuuraya wuxuu qoray kitaab uu bixiyey adwaa cala sunnati almuxamadiya adwaa cala sunnati almuxamadiya kitaabkaa uu qoray waa kitaab uu cambaaraynayo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kitaab sunnaha nebiga uu ku furayo ishkaalaad iyo shubuhaad fara badan waa kitaab uu la dagaalamayo abu hurayra radia allahu canhu ardaa waa kitaab wax kale iska dhaafay xataa islaamka abu hureyre iyo qaabku xataa ku soo islaamay islaamnimadiisa xataa uu gelinayo ishkaal iyo qiil xataa uu gelinayo waana ninka aad maqasheen ee waxa weeyaan bilisnaad almuttasil ayaan u leeyahay sababtii ninkaasi ku dhintay khaatimo xun inuu ku dhintay bisanad almuttasil ila abi raya oo nin caalimo ka mid ah ahlucilmiga raxmatullahi caleyh qisada waxa nooga warramay sheekuna sheekh maxamed almukhtaar ashanqiiti xafidahu allah nin sheekho ahlucilmiga inuu ka maqlay magaciisa uu sheegay haddaan ilaaway ninkaasi inuu soo booqday maxamuud abuuraya qaryadii uu joogay iyadoo naftu iska sii gurayso ayaan la kulmay buuri abuuraya inkaar qaba haddaynu ka warramayno ee abu hureyre guudka laga saaray wuxuu waxaan arkay ninkay naftu iska sii gurayso oo marba markuu soo baraarugaba abu hureyra haddana dibkooma u gelaya haddana soo baraarugaya abu hureyra haddana dibkooma u gelaya haddana soo baraarugaya oo ku celcelinaya abu hureyra sidaas ku dhintay khaatimadaa xun saxaabigaa guudka laga saaray ayaa waxa weeyaan yani difaaci ilahay subxana watacala uu difaaciyey ilahay subxaana watacaala uu khaatimada xun ee sayi-a ilahay subxana watacala ugu khatimo kitaabka uu qoray adwaa cala sunan maxamedi cidda biirinaysa waa iyo cidda daabacaysa waa iyo cidda caalamka u qaybinaysa waa iyo israa'iil alyahuud yahuuddaa qaybinayay oo caalamka ku qaybinayay oo tawsiicinayay oo nusakh majaaniya duwalka o dhan waxbay u dirayay ilahay subxana watacala wuxuu u diray alcallaama alcabdiraxmaan almucallimi alyamaani wuxuu ku radiyey kitaabkaas oo la odhan karo aan sheegi doono mualafaat markaan ka warrami doono xujiyatu sunna mualafka asaaska u ah mawduuca ku saabsan kashfu shubuhaat في موضوع الدفاع عن السنة وكتاب الله يقال الأنوار الكاشفة لما في كتابي أضواء على السنة المحمدية من الزلل والتضليل والمجازفة كتاب آدم في سوية جدا طلاب العلم ويتهين يا خرستان وكتاب كان بحمد الله مقرب نواه مرحلة الدكتوراه اختبار كما الدفاع عن السنة اختبار كيدي مقرر بوا كتاب كان لسو اخر اختبار وحوي مشايخنا لقى قاعد جزاهم الله خير كتاب كان رمتي الاخريه او لسو تلخيصيه او لخلاصيه او وحوي يعني يعني لسكو سي فيعن لو دوخو طبعا للطلاب المتقدمين طلاب العلم هرا وحوي موضوع نحوي سو اخريه كتب انت دونا ان شاء الله تعالى لكن كتاب كان اساس هو يعني موضوع كسابسن كشف الشبهات في حجيه السنه النبويه على كل حال رقاص محمد رشيد رضا iyo توفيق صدقي iyo ابو ريا حقيقه waxay ahayn ragga way ka rashid rida isagu aan qori jirin laakiin maqaalaadka yani ala ridaahum raali hashiisa lagu qori jiray waxay ahayd waxyaalaha wax weeyaan runtii yani ka qayb qaatay inkaarka sunnada nabiga calayhi salatu wasallam in la diido ama la inkiro xaasirgan haddana waxaa jirta runtii dad fara badan oo baraha bulshada fadhiya oo meelaha sunnada nabiga calayhi salatu wasallam tacninaya oo duraya oo axaadiista nabiga alayhi salatu salam tilmaamaya inaanay xujo ahayn oo inaanay daliil ahayn oo inaan la qaadanaynin oo nabigu alayhi salatu salam inuu bashar ahaa inuu bani aadam ahaa inuu kada kada sidaa u ahaa waxyaalahaas o dhan waa maxay waa waxa runtii u baahan in runtii in badan dadka lagu beero cadamata sunnati nabiy alayhi salatu wasalaam wa xujiyatu sunnati nabiy alayhi salatu wasalam sunaha nabigu inuu xujo yahay sunaha nabigu inuu cadiim yahay sunaha nabigu inuu yahay maxfuud ilaahay subxaana wa tacaala uu dhowray oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ilaaliyey waxaynu ka gudbaynaa halkii shubhe ee ku saabsanayd تدوين السنه النبويه السنه النبي الى القرين كدي waxaa ku xigi doona kutubta laga qoray mawduuca oo dhamaan doona insha Allah ta'ala sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa ay yiraahdeen dadka qaba sunnada nabiga inaan wax yahay hal xadiis bay ku dhageen xadiiskaas in badan meel kastaba ay la taagan yihiin عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني غير القرآن بس ragga qaar axaadiista nabiga xadiiskaas ka xifdisayn axaadiista nabiga dhan ee bukhaari iyo muslim ka buuxdaba halkaa xadiidku ku dhegay akhrajahu muslim xadiiska imam muslim baa soo wariyey horta marka ugu horeysa shubahada abcan mustashriqiin iyo dad gaalaah oo shaakit iyo gold iyo rag waxa wey gaalaha ayaa runtii aad u ifaariyey casrigan dadkan waxa wey islaamka sheeganaya qaarkoodna ay ka soo qaateen qodobka ku saabsan sunnada nebiga calayhi salatu wasalaam lama qorin oo dabeedna xadiis loo deliishto lana aaminsan yahay sunnada nebigu inaanay xujo ahayn oo axaadiista nebiga inaan la xifdiyin laba shay isdiiday weeyaan soo maaha yacni sideebaad u deliishanaysaa xadiis nebi oo aad ugu deliishanaysaa axaadiista nebiga kale inaan la xifdin oo axaadiista nebiga kale inaan la qorin oo xadiista nebiga kale inay qaldan tahay oo kaaga hadda maxaa saxda ka dhigay xabadda keliya aad soo qaadatay ee aad deliishanayso maxaa ka dhigay xadiiskaasi xadiiska keliya culamadu ay xifdiyeen sanadka kaasi uu ku sugnaaday bay kuwa kalena ku sugnaadeen cidda kaa kuu soo warisay baa kuwa kalena kuu soo warisay sida kaaba naftaadu ay kuu siisay qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam naftaadu a ku siiso qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam inama alacmaalu binniyaat qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam calaykum bisunnatii yani billahi calaykum hadi intiqaa'iya wax laga waxaasu kale maxay intiqaa'iya qofku inuu kala xusho يعني سنة حديث النبي فرب بدني بس لا لو إيجي حبطة لا حبطة سمع شو نسي حبطة يقدر لا تكتب عنه الله حبطني يا سلام عليك حديث كسوى مهم جدا لا تكتب عني غير القرآن حديث كسوى كنت السنة سنة إن الحجاين سنة إن الدليل عين سنة إن الله ويلين طيب كان هذا يوي لي هذا كان هذا يحفظ يك سوق أرسي رسولك ما بكون أنت ما لا توصل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مسوى كل ريوت منامات رسولك النبي حويا رسولك يقول عليه الصلاة والسلام هردده mise waaba ka shibo oo sida ragga qaarkood ay odhan jireen habeenka markaan musii seexano dhowr aayad baan akrina markaasaa nabigoo soconaya noo imaadaba markaasaan weydaana rasuul ilaahay oo maanta naxis baan isku qabsanay kaas kaa miyaa tiri mee kaama odhan haa khalaas jazaak allah khayr kaa waan idhi markaa kashfi loo faydayo nabiga alayh salatu salam isagoo soconaya filyaqada weliba isagoo soo jeeda nabigu imanaya alayh salatu salaam waxaas wixii nima hadde ahlu sunna jamaa waxaa ma qabaan duruqul istidlaal kashfiga iyo waxaa kooxo kale lagu yaqaano somaa suufiye iyo dad kale oo waxa weeye aad marka horta runtii jawaabta xadiiskaa laga jawaabayo laa taktubu canii nebigu inuu yidhi alayh salatu salam laa taktubu canii hayra alqur'aan qur'aan waxaan ahayn ayga qorina horta waa halkaa xadiis oo keliya jawaabta koowaad waxay tahay dhammaan axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey ee ku saabsan sunnada ab qorina lam tasixa axaadiistaasi may ansixin siduu tilmaamaya alkhatiib baqdaadi raxmat ullahi calayhi ilaa hada alxadiid xadiiskan mooyaane xadiiskan yani dood baa ku jirta xadiikan xadii abi saciid laa taktubu canii hayra qur'aan xadiidkaas culamadu raxmat ullahi calayhim yani bacdu ahlicilmi waxay qabaan oo ka mid yahay imaamu bukhaari xadiidkaasi inaanu ahayn marfuuc nabiga loo rafcinaya alayh salatu slam inuu yahay mawquuf inuu yahay inuu yahay hadalkii saxaabiga inuu yahay hadalkii saxaabiga inuu yahay hadalkii abu saciid alkhudri oo aanu ahayn hadalkii nabiga alayh salatu slam bukhaari baa qaba raxmat ullahi calayh imaam weyn oo ka mid ah aimada sunnada jawaabta labaad haddii la idhahdo maya xadiiskan waa marfuuc waa hadal nebi calayhi salaatu wasalaam waxaa la odhanaya arrinkaas waa mansuukh waa la nasakhay bilaahi calayka haddii aad tahay qof khayr doonaya iyo hanuun iyo wanaag iyo xadiis nebiga kala baaraya oo muslim iyo bukhaari intuu dhex galay xadiiskaa keliya soo qaatay maxaad u arki weyday oo laguu tusin waayey axaadiista farabadan ee ku tusinaysa sunnada in la qoro nabigoole sunnada qora nabigoole alayh salatu salam uktubuu liabishaha abushaha u qora nabigoole iituunii bikitaabin aktub lakum ii keena qoraan aan idin qore nabigoo dalbaya alayh salatu wasalaam in sunnada waxba la qoro nabigu ku leh cabdullahi bin camr bin caas uktub fawalladii nafsi biyadi laa yakhruju minhu ilaa xaqun markii cabdullahi bin camr bin caas lagu yiri rasuulka ilaahay saad wax ugu qoraysaa wax walba isagoo basharo bani aadam oo xanaaqi karo oo caroon karo oo yacni ay iman karaan oo ay dhici karto nabigu khaldamo oo nabigu saawiye oo basharo bani aadam uu yahay saad wax kasta ugu qoraysaa cabdullahi bin camr caas nabigu yiri yaa rasuul allah sahay saasa laygu yiri nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam uktub fawalladii nafsii biyadihi laa yakhruju minhu ilaa xaqun carabkiisa ayaa nabigu tilmaamay alayhi salatu wasalaam xaq mooye wax kale ka soo bixi maaya wax kasta oo ka soo baxa waa xaq وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أحاديث فربضان ما حكتنا سنة إلا قرأ والنبي فرج عليه الصلاة والسلام سنة إلا قرأ يعني عبد الله بن عمرو العاص كان هذا الشيء اللي وحول لها صحيفة وانت الصحيفة الصادقة ممكن أن أوبحي الصادقة عدد كأحاديث تين وحي قارية كل حديث وحي كله أي وحي أي قارية سورة ابن الأثير رحمة الله عليه axaadiista uu qoray cabdulahi bn camr oo keliya ayaa kul xadiis gaadhaysa kun alf xadiid ayay gaadhaysa siduu tilmaamay ibnu athir raxmat ullahi calayh kutub fara badan baa nabigu qoray sala allahu alayh waalihi wasaxbi wasallam jawaabta saddexaad ee shubhada aynu kaga jawaabayna waxay tahay waaqica camaliga saxaabiga saxaabada haddaynu eegno iyo taabiciintu sunnada nabiga qori jireen alayh salatu wasalaam alcalaama mustafa alacdami maxamed mustafa alacdami waa nin sheekho caalima ka sheegan doona qisadiisa waan ku khatimi doonaa insha allahu tacaala kitaabka uu qoray diraasaat fi taariikhi sunna oo ka qaatay jaamacadda cambridge ee ku taala ingiriiska ayuu ku qaatay shahaada doctoraah ayuu ku qaatay kitaabkaas qisadu ku qaatay inuu ku khatimi doono insha Allah ta'ala majliska kitaabkiisa wuxuu tilmaamay wuxuu soo ururiyay asmaada cidda sunnada nabiga qortay oo dhan wuxuu ka dhigay casrigii saxaabadu ay noolaayeen saddex iyo konton saxaabi ayuu soo helay oo saxaabada qortay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam saddex iyo konton casrigii waxa weeye taabiciinta waxa uu helay sagaal iyo sagaashan taabici oo ka mid a taabiciintii sunnada nabiga qoray sala allahu alayhi wasaxbi wasalam idan mustashiqiinta iyo gaalada markay kuleeyihin sunna nabiga goortan baa la qoray waadan baa la qoray qarniyadeeda bukhaari muslim baa ugu horreeyey waa kalaam kadibun lahu quruun waa beengeesa la sheekh wax jira maahan sheekh asaadiir alawaliin jawaabta afraad ugu dambaysa waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sahlay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam asaaliib badan iyo wadooyin badan oo loo xifdin karo waxaa ka mid ah nabiga calayhi salatu wasalam hadalkiisa wuxuu ahaa fasiix nabigu sala allahu alayh ali saxbi wasalam markuu hadlayo hadalkiisa wuu kala saari jiray taasina waxay keenaysaa sunnada in la xifdiyo la weeleeyo nabigu calayhi salaatu wasalam saxaabada wuxuu ku dhiirigelin jiray sunnada in la gudbiyo nadara allahu imra'an samica maqaalati fawacaaha faadaaha kama samicaha nabigu wuu ducayn jiray saxaabada xadiiska ka naqlinaya ka guurinaya kadalik nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabiga u arka ee jecel sunnadiisa inuu wax qoro ku dadaalo nabigu waa soo dhoweyn jiray sida abu hurayra radi allahu canhu ardaa kadalik nabigu waa u ducayn jiray sida nabigu abu hurayra ugu duceeyey xifdiga badan كل هذا waxay waa asaaliib keensanaysa sunnada in la xifdiyo kadalik aydan waxa kaloo kamid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu oran jiray saxaabada qaarkood allah qoro sida uktubu liabi shaah kadalik aydan nabigu wuxuu ka digi jiray calayhi salaatu wasalaam in lagu been abuurto ay ugu been abuurin ayaa nabigu oran jiray calayhi salaatu wasalaam kadalika aydan zawjahaadka nabigu calayhi salaatu wasalaam way badnaayeen xikmooyinka ku jira waxaa kamid ah nabigu inuu guursado sagaal dumara xifdu sunna sunnada nabiga in la xifdiyo calayhi salaatu wasalaam caaisha waxba xifdiyeysa umu salamana habeenkeedu waxba xifdiyeysa umu xabiiba waxbay xifdiyeysa radia allahu canhuna waardaahum waxay noo soo naqlinayaan sunno fara badan oo iyagu waxa weeyaan ay ka maqlinaya maxamed sala allahu alayh waalihi wasaxbihi wasalam arrinta ugu dambaysa ayaan ku khatimi doono insha allahu tacala ku gunaani doono muxaadarada mu'alafaadka laga alifay xujiyata sunna nabawiya runtii mu'alafaadku aad bay u badan yihiin labada risaale hadda ayniin tilmaamay ee ku saabsan risaaladan alimaam shaafici radia allahu canhu asaar culamaa almuslimiin jimaacu alcilmi dabca risaalada dabdigeedu waa saas jimaacu alcilm jumaacu alcilmi waa meelaha qaarkood loo dabdiyay laakiin tacbiirka waxa weeya culamada badan ay doorteen waa sidaas weeye jimaacu alcilm risaaladaas waxay tarkiisinaysaa iyadu akhbaaru alaaxaad akhbaarta aaxaadku inay xujo tahay risaaladan suyuudi raxmat ullahi calayh miftaaxu aljanna fi lixtijaaji bisunna risaalad yar oo latiifa weeyaan laakiin asaaniid fara badan baa ku sugan waxaanu xoogga saaro tarkiiska u saaray axaadiista nabiga sala allahu alayh waalihi wasaxbihi wasalam in uu jaanibka axaadiista ku tusinaysa xujadu sunnadu inay xujo tahay inuu soo qaatayo aathaarta kitaabka saddexaad assunna wa makaanatuha oo iska leeyahay mustafa sibaaci mustafa sibaaci wuxuu dhintay kun iyo saddex boqol iyo afar iyo siddeetankii hijriyada kitaabkiisa waxaa ku sugan muqadimo runtii aad u fiican oo ku saabsan ragga la yidhahdo mustashriqiinta gaalada mustashriqiinta la yidhaahdo waa rag gaalo ah waxay iman jireen waddamada muslimiinta mustashriq yani waxay iska dhigdhigi jireen muslimiin oo kale qaabka muslimiinta oo kale oo magarana muslimiinta cilmiyadooda bartaan oo aqoontooda ay bartaan xataa mararka qaarkood waxay isku dayi jireen xataa labiskooda inay labiska muslimiinta inay xidhaan markii maxay markii muslimiintu maxay marka muslimiintu sarreeyeen soo maa mustashriqiin marka markii dambe waqtiyadan dambena waxay noqotay rag fara badan mustashriqiina inay soo baxaan iyagoo doonaya inay diinta bartaan liqasdi tashkiik si dadka ay waxa weeya shaki geliyaan oo xadiistii ay xifdiyaan oo xadiistii ay qaybaan oo ay takhriijiyaan ama ay taxqiiqijiyaan inkas inkastoo kutubta ugu badan ay taxqiijiyeen ay tahay kutubta ay wax ka heli karaan ama nooc ma shubuhaad iyo wax noocaasa ay ku furi karaan wixii la mid ah sida kutubta ku saabsan rasmiga qur'aanka iyo masaahifta iyo qiraa'aadka iyo waxaasa ugu badan waxyaala ay ku mashquuleen marka raggaa mustashriqiinta runtii muqadimo aad u wanaagsan ayuu mustafa sibaaci ka sameeyey kulana fara badan buu raggaa la yeeshay raggaa gaalada mustashriqiinta ee islaamka bartay liqaa'aadkoodii uu soo naqlinaya ragguu la kulmay iyo waxay is yidhaahdeen ayuu soo naqlinaya mustafa sibaaci runtii laakiin kitaabka runtii muaakhadaad baa ku sugan iyo ishkaalaad sida waxyaalaha ku sugan runtii aan fiicnayn waxaa ka mid ah inuu ku baaqay ataqriib bayna sunna washiica التقريب بين السنة والشيعة oo markuu de waxa weeyaan yani uu la dagaalamay qur'aaniyiintii iyo wixii ayuu dadna dhinaca kale hadanaysi oo mararku isu soo dhawaadaan sunnada isha isagoo tilmaamaya kitaabka laftigiisa shiicadu inaanay in ogolayn oo dad wax weeyaan aan soo dhawaysan karo inaan yahay kadalika aydan waxaa kalgu sugan cindahu ishkaaliya fi akhbaari alaxaad fi alcaqiida laakiin kitaabka inta mustashriqiinta ku saabsan waa laga faaidaysan karaa laakiin waxyaalaha runtii taalib cilmi mutabi ayuu u noqonaya waxyaalaha ku saabsan muakhadaadkaas kitaabka afraad xujiyatu sunna uu iska leeyahay sheekh cabdilghani cabdilkhaalid kitaabkaas waa risaala doctooraha oo usuul fiqiga ku saabsan nisfiga hore ee kitaabka waa iska tacaariif weeyaan laakiin safxadda laba boqol iyo afartan wixii ka dambeeya kitaabka xujiyat sunna uu iska leeyahay sheekh cabdilqani cabdilkhaalid wixii ka dambeeya safxadda laba boqol iyo afartan runtii waa qawi jiddan luqadiisina waa luqa cilmiya waxaanu ku khatimay usuulu shubahaadka inuu sheego shubahaadka sunnada nabiga calayi sl slam dadku ay ku soo ororiyeen usuusheeda inuu sheego dadna uu ka jawaabo kitaabka شhanaad الsuنة qabla الtadwiin uu iska leeyay maxamed cajaaj alkhaiib iyo dalaa'il الtawhiiq almubakir liلsuنة oo iska leedahay doctor imtiyaaz axmed labadaa kitaabba runtii si fiican bay u niqaashayaan qadiyada ku saabsan tadwiin الsuنة qoraalka sunada in wax wey la dawino kitaabka ku xiga difaac can الsuنة الnabawiya uu iska leeyay doctor maxamed abu shuhba waa kitaab muhim jiddan ah maxamed abu shuhba rag ahlucilmiga waaweynaa ayuu ka mid ahaa jaamacatu munqar wax ka dhigi jiray runtii rag badan oo mashaaikh jaamacadda wax noo soo dhigay mashaayikh usii ahaa oo isagu wax usoo dhigay waxbuu soo dhigay oo sheekh uu sii ahaa marka kitaabkiisa kitaabka abu shuhba ee lahayd difaac can sunna nabawiya waa kitaab muhim jiddan ah weliba intiisa hore tasiilka ku saabsan marka dambena wuxuu xooga saaraya inkaar qabihi aynu sheegnay uu hurdinaya alcalaamat almucallimi abu raya loodhan jiray ninkii waxa weeyaan yani ku khaatima xumaystay abu hurayra ninkaa in waxa uu radiyo si fiican kitaabkiisa uu radiyo usuulkiisana usuul aad u wanaagsan kutubta kale ee muhiimka waxaa ka mid ah kitaabka makaanatu sunna nabawiya oo runtii uu leeyahay shaykhuna doctor cumar alxuseyni sheekha mushrifka ayaa baxsigayga hadda doctoraaga مكانة السنة النبوية أي كتاب كان لهذا شاعدنا الشيخ نقول كتاب مقرب ونوعها مقرب دراسية الشيخ أنا كلا كلنا من أوله إلى آخره مركا كتاب رنتي اسكو أكسنو أكاديمي ويانا رنتي هبون كتب كلا رنتي وحجراء يريرو قوب قوبا سيدا كتاب تثبيت حجية السنة يسكلي الشيخ أحمد السيد كتاب كاسنو رنتي آب وأنفعيا أرضيدا غير المتخصصين كا عدة أن متخصص وأهل موضوع السنة ده dadka wax weeyaan iska ama mutaqafiinta ama dadka doonaya thaqaafo guud cilmiga inay ka bartaan wixii lamid ah kitaabka uu qoray Sheikh Ahmed Said runtii waa naafic tathbiit hujjiyat sunnah kutubta kale waxaa ka mid ah kitaabka anwaar al-anwaar al-kaashifa kitaabka al-anwaar al-kaashifa ee iska leeyahay al-allaamat al-muallimi waynu tilmaanay kitaabkaasi inuu asal u yahay mawduuca kutubta shubahaadka wax way radinaysa ee ka hadlaysa ورتي كتاب هذا مناسب وعن بسوا ختمنا كتابك لإلهاض دراسات في الحديث النبوي أوسكليه العلامة محمد مصطفى العظم كتاب كاس وحاد علاجي موضوع كصاب سن تدوينك يا قرآنك سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحوك ka saaray موضوع ku saabsan qoraalka sunnadu inuu yahay qadiim wasada mustashriqiinta gaalada ay sheeganayso inaanay ahayn qisadaas oo kaliya ku soo khatimayaa inta la taxamulo kitaabka markaa wuxuu xoog ka saaray موضوع كساب سن تدوينك قرآنك السنة صحابة قرت السنة تابعين قرت وهكذا كتاب كاس رسالة علمية جامعة كامبريدج أي شيء كقاطي جامعة أبوها وين ويان يعني قدمها غربها سنة كمكو هاكون يسغال بقولي لحي لحلنك أي قاطي شهادة دكتوراه كتابك أو قاطي كتابك وحكو بحي باللغة الإنجليزية أي قري كتاب كاس جامعة سوى جامعة أبو عريقة يعني أوكسفورد كامبريدج والله جامعة هذا ترتموية marna jaamacadda waanka gasha wax weeyaan tasniifka caalamiga jaamacaadka marna oxford baa gasha marna waxa gasha cambridge jaamacadda cambridge buu ka qaatay isagu shahaadadiisa doctoraad shahaadada doctoraadka wuxuu ku qaatay maxamed mustafa al-acdami kitaabkan ah diraasaat fi al-hadith an-nabawi kitaabkan wuxuu ku qoray biluga al-injiliisiya ayuu ku qoray markii hore kitaabka waxa ishraafay laba nin oo mustashriqa u fiirso kitaabku wuxuu radinaya mustashriqiin yaa ishraafay oo mushrifka ah baxsiga laba nin oo mustashriqiina labada nin nin nin waxa loo jiray abri ninka kalena waxa weeye magaciisa dama xasuusto magacyada waxay lahaayeen shayaadiinta marka ninka mustafa al-aclami wuxuu aad uga warwarsanaa ninkan abri oo ninka uu radinaya kitaabka ku dhex radinaya ay ahaayeen maxay uu sheekhu u ahaa yani ninkan hadda kitaabka hadda ishraafaya waa arday ka mid ardaydii raggan wax weeye lagu dhex radinaya kitaabka dhexdiisa sheekh maxamed mustafa al-aclami waxay ka soo noqdeen ardaydiisu sida doctor khaalid idriisi raggii waxa weeye aad ku laazimay jaamacad alimaam wax ka dhigtay waxa uu yidhi محمد مصطفى الأعظمي وحول مالكي كتابك النقاش يبور بحثك إلى دراسات في الحديث النبوي وحول مالكي النقاش كي مرسي وبحثك أن كسر طبعا يصدح سنة وقتي أكو بحني وأن كبق يوم مناقش كذا مناقش مالك هذا مناقش كذا بحثي هذا درجة أوسيو أي دور رحمنت دي بحثك هو أكبر يا دو ديدو يا دو سو تصرفون ويا نسو وحول مالك أدبن بقي يبور لا برجع عود نسيت كذي يبوري ده ده وحن كدقنا بقولي كنت كمن يحمل كفنه بنفسه بهذا التعبير waxaan ka dhignaa buu uri sidii ninka fantiisa gacantiisa ku sita anoo tegaya maxay makaankii munaaqashada baxsigii lagu niqaashiyey oo uu ila niqaashayo nin mustashriq oo gaal oo ninka ardinayan uu yahay inay saaxiib yihiin risaalo dictoora ana aan ku qaadanaya jaamaca cariiq oo jaamacad cambridge jaamacadka caalamka ugu waaweyn la doonaya baxsigaas in la yidhaahdo mumtaaz buu ku qaatay wax weeyaan baxsiga oo darajo dictoora ayuu ku qaatay baxsigu cid urdinayan ay tahay iyaga wuxuu ilaahay subxaana watacaala u iisaanay majliskii marka fadhiistay buu yidhi ana saa u nacnacsan oo yaaban tolomaad kala kulmi doontaa waa kun sagaal boqol lix iyo lixdankii weeyaan ayaa wuxuu yidhi un abri ayaan tusaa eegaba wuxuu igu yidhi waxaad igu tiri waxaad iga sheegtay markaad tacriifinaysay aad tiri waxa niqaashaya abri iyo nin kale ay niqaashaya waxaad igu sheegtay inaan ahay nin britaaniya anna britaani ma ihi بس هي سهلة هو فضلت ما يندرس بحثك هو ونكسيه بحثك جيد baxsiga wuxuu yidhi baxsigayga waxaan u qoray qaabka iyagu ay doonayaan baan u qoray buu yidhi waxaan u qoray buu yidhi qaabka ay wax u ururiyaan ay wax u jamciyaan oo dhan waxaan isku dayey kutubta dawaawiinta islaamka ee la qoray iyo kutubta taariikhda inan min aljildi ila aljildi inan dhammaan min alif ila alya waa makhtuudaad hadduu fiirsaa waqtiga kutub badan wax weyn lama taabay taariikh bagdaad iyo kutub badan wax weeya taariikh dimashq qorina wuxuu taalacanaya waa makhtuudaad إحصائياتكن هذا إنه شيءنا يتردي صحابة صدق كتب صحابة قري سنة سجال يسجاش تابعوا سنة قري كل هذا وحط على عنيا كتب مخطوطة أيوة كتب على عنيا ومن الجلد إلى الجلد وحويا وحوي وهذه وحول مركزا وحي يقول يقول بحث قاب قرتي جيد رائع رائع بحث قاب قاب كبو قرتي رائع سيدي بكو قاتي عالم كيف شهادتي شهادة دكتوراه بترتيب امتياز امتياز لما بكو قاتي markii dambe ayuu wax weeyaan marka Carabi Sacuudi ah markii uu ka baxay jaamacada Al Azhar ayuu ka qaatay magisterka markii dambena 18 sano ayuu macalinka ah maadada mustalah xadiidka jaamacada Riyadh marka maxamed mustafa laacim kitaabkiisa diraasaad fi xadiid nabawi wuxuu aad inooga anfacaya mawduuca ku saabsan ixsaa'iyaadka tira koobaysa ee soo tira koobaysa maxay mawduuca ku saabsan tadwiin sunna nabawiya quraanka sunnada nabiga calaysalaam salaam iyo qaabka loo qoray cumuuman mawduuc mawduuc aad iyo aad u ballaaran mawduuca runtii waxaan aad u jeclaa dawro in wax weeyaan la qabto ku saabsan addifaac lisuna nabawiya oo arday gaaro xul ah loo qabanayo oo runtii tarkiiska la saarayo mawduuca ta'siiliga ah marka hore yani waxyaalaha qaarkood hadda adilada si guud aynu dulmarayn ixsaaniyaad in sheekh la sameeyo qur-aanka hadda aayaadkanu sheegay axmed xambal uu sheegay talaad talaatiin aaya ayaa ku tusinaysa daacada in sheekh lasoo ururiyo sheekh jamci sheekh lagu sameeyo wabixamdillah waana la jimciyey waan haya kutubtii waxway lagu jimciyey lagu ururiyey laakiin runtii arrintu waxay u baahan tahay mawduuca ta'siiligana xooga in la saaro uma bacda hada mawduuca ku saabsan shubuhaadka u fiirsada axibat alkiraam dhalinyarada qaarkood oo tulaab ilcilmi oo runtii baabkan aad u jecel waxaa markiiba khalad ah in xoogga la saaro mawduuca difaaca ama mawduuca shubahaadka ku saabsan ardaygii laga yaabo inaanu aad ugu dhisnayn mawduuca ku saabsan horta bal mawduucan qawaaciddiisa iyo usuushiisa iyo aayaadka horta ku soo arooray iyo axaadiista nabiga alayhi salatu wasalam iyo ijmaacaadka inuu taalacdo ayaa laga markiiba inuu isku qaado maxay axaadiista tusaale ahaan la radiyey ee mustashriqiintu ay radisay ama axaadiista ama matalan shubahaadka koob iyo tobanka shubhe ugu cadcad ee sunnada ay ku soo arooriyeen inuu uruuriyo oo isku dayo inuu ka jawaabo taasna waxaa runtii aniga ila saxsan marka ugu horreysa in lagu bilaabo mawduuca jaanibka ta'siiliga ah ee daalibulcilmiga marka ugu horreysa ku xoojinaya maxay naftiisa cadamat sunna cadamat lwaxyi tacdiim lwaxyi nusuusta ku soo arooray jardi lagu sameeyo qur-aanku si fiican loo taalacdo aayaadkaa lasoo ururiyo sunnada nebiga xadiista nebiga waxaweye makaanatu sunnaha darajada weyn ay leedahay sunnada waxba in la taalacdo bacda haadaa baa loo gudbi karaa mawduuca ku saabsan shubuhaadkooda in la taalacdo oo mid mid loo dul istaagoo laga jawaabo laakiin inta mawduuca aan weli si fiican waxba looga akhrisan runtii mawduucana waxaa aad runtii uu kitaabka makaanat sunna nabawiya شيخنا الدكتور عمر الحسيني وحان حوك أسارة يا موضوع كساب سن محيط موضوع كساب سن مكانة السنة النبوية كتاب كان بخوف كسيف عنه أخرسته وقلي كرا موضوع كساب سن شبهات كي يحلم من إنه طالع عضو لكن مركب يا الله بلا من محيط شبهات شبهات كوا محي وذب عن الإسلام الإسلام كين للدفاع وحويا ذب القسم إليه وياه ووحي شبهات وحي إشكال وحويا قفك القصاري واحد عي بعض الدعاة وصو إسلامي وكسو إسلامي قعنت رقم مشايخة أو دعاة أه oo xoogga saara inay la dagaalamaan oo ay la doodaan kiristanka ayaa waxay idhaahdeen ragga sheekh hebel iyo sheekh waxaan filaya axmed daydaati rag noocaas u jeedin laakiin la ima magacaabin aniga ragga noocaasa waxay xoogga saareen islaam inay dadka ay u necbaysiiyaan dadka kiristannimadii kiristannimadii waanu nacnayn dadkii way necbaysiiyeen laakinahum lam yuragibuuna ila alislaam xoogga may saarin dadka inay jeclaysiyaan maxay islaamkii iyo waxa weeye weynidii islaamka iyo fadligii islaamka iyo cadamada islaamka iyo waxa weeyaan yani runtii jazaahum allahu khayran ragga ahlu cilmiga ee dooda wax weeye ama doodaha wax weeye sameynaya la doodaya dadka kristanka iyo jazaahum allahu khayran intaa wax weeyaan ay qabanayaan dadka isoo islaaminayaan laakiin mawduucan u sibaayo badan waa maxay fadlu lislaam iyo si fiican loo barto fadlu sunna iyo makaanatu sunna wa darajatu sunna wa manzilatu sunna wa sala allahu wasalama wabaaraka cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته